الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء أدكني باب بياء من استلف شيئا باب حكم من بل شخص حكم كيبو باب كيسيه استسلف أما هذي شيئا وح أما هذي فقضى بحيي أو قتي خيرا منه وحي وأما هذي وح كبدا روحي ديسي وعريي تسقل حالة سوحي تاي iyo wakhayrukum wa qowlu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yidhi khayrukum ka idinka idinku khayr badanya xagga mucaamalada axsanukum ka idinku fiican weeye qadaa-an waxbixinta iyo bal taas waa xadiidka inooguba iman doontaa xadaثna abu طاahiri أحmed بn cmr بn srxin qaal أخbarana بn whb عan malik bn anasi عan zayd bn aslama عan caضاء bn yasaar عan abi raafici ana rasuula اllahi slى اllahu عalayh wasalam istaslfa min rajuli bakra sanadku kolleyda waa dadka aynu hore usoo aragnay صaxaabigaan badnayn laakiin isagana horuu kitaabka inoogu soo horeeyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mawaalidiisii buu kaga mid yahay waa nin asalkiisu qabdi ahaa nimanka naqbaada ayuu ahaa magaciisa barhkood aslam bay yidhaaheen barhkood dee hurmus bay yidhaaheen ibraahim waa la yidhah laakiin aburaafic mawla rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam kale khilaafadii cali madaxeedii buu dhintay wuxuu yihi saxaabigaasi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay istaslafa wuxuu amaahday min rajuli nin bakran qaalin ayuu ka amaahday na nin kollay dadkii kaba mid ahaa oo waxa weeyaan ayuu dee baahi timi daraaddeed xaajo timi daraaddeed buu wuxuu ka sii amaahday qaalin bakriguna dee kol waxa weeye suu halkan sheekhuba layaa sagiiru klgulaam min alaadamiyiina walanhaa bakrat waqaluusun macnaa waa neefka geela yar kii sallabna bakri baa la yidhaha waa qaalinkii hadday dhadug tahay qaalintiina bakratun baaba la yidhaahaa qaluusna waa la yidhaah bal waa taas bakrun alaamalaa dee bakratun markay tahayna imaka bikaar bay kuba jamciyaan bakrun markuu yahayna abkaar way ku jamciyaan sida laftigii kale bikri isba laguma jamcin jiray abkaarta aynu soo marro iyadu taas bikr ba-du ay kasirsnayd bal dee magacan kunyadan oo kale abubakrin iyo kollay asalku kan weeyaan oo lafdigan dee maalan marka hore magacani ragga dadka xagga ugaba yimi waa taasin waa lafdigan haddaba qaalin buu ahaayo ninkii laga qaaday si dee wakti kale neefkii mid laba mida loo siiyo faqadimat waxaa timi calayhi rasuulki ilaahay korkii ibilun geel min ibili sadaqati zakada geeleedii kaba mid ah oo dee kollay tanna rasuulku qaladkiisa uma qaadan xaajadiisa uma qaadane cid baahan buu xaajadooda u qaatay markaa seke la keenay oo geel ahayd baa rasuulka ilaahay uma timi faamara wuxuu amray abaar raaficin abaar raafic buu amray waa ninkan xadiidka warinaya an yaqdiya inuu dee u celiyo oo uu gudo si u oofiyo arajula ninkii bakra waa ninkii qaalinka geela markii hore laga amaahday ee neef da-diisii leh geelan zakada inuu kaba siiyo dee deynkiisii uu siiyo taas buu abaar raafic amray an yaqdiya arajula bakrahu farajaca ilayhi abuu raaficin farajaca wuu laabmayoo ilayhi xaggii xadiidka abuu raafic baa warinaya daahirku waxaa farajactu ilayhiyo taas dee waa nooc iltifaatum farajaca ilayhi waxa uu ku soo laabmay xaggii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh abuu raaficin abuu raafic faqaala wuxuu yidhi lam ajid maan helin fiiha waa fid ibili weeye waa geelii la keenay ilaa khiyaaran neef mudan oo fiicanun mooye alkhiyaar waa aljayidun waa ka fiican mufradkana waa lagu idlaaqa ama alwaaxid jamcana waa lagu idlaaqa bimacna mukhtaar weeye waa neef fiican oo wanaagsan oo dee bal haddii wax la xulanayo neefkii lagaba xulan lahaa geeranba ah oo rabaaciyan toddoba jir ah ama rabaaci ah kaas baan helay wax kale ma jirto ujeeddadiisa u qaalin buu ahaa da-diisu intaa ka yar tahay neef intuu weliba fiican yahay kana da-weynunbaaba geeri ku jira ee neef da-diisii lihi da-dii neefkii aan kaba qaadanay lihi kuma jira sidaasuu yidhi laftiga bakri waa ta aan soo sheegnay rabaacina wuxuu leeyahay waa neefku markuu lix sannadood intay u buuxsanto sanada toddobaad uu galo sannadaa toddobaad marka uu galo ilaa uu dhammaysanayana waa magac la yidhaah eeg marka uu sannadaa toddobaad galo ilaa uu dhammaysanayo oo magac la yidhaahyo rabaaci waa neefkaa toddoba jirsaday weeye ilaa ay toddobadu u buuxsanaysana magacaasuu soconaya markuu sideedda galo ayuu magac kala yeelanaya marka wuxuu leeyahay alqaa rabaaciya asalka hore rabaaciya de waa dhoosha la yidhaah ama asanaaya dee afarta waayo taas oo dee waxay kaba cabiraan inay markaa taasi ay kaba dhacayso alqaa rabaaciyat markaa rabaac ti isaga kan la odhanaya dee rabaaciyan waxa keenay nasbadan hadduu mu'anas yahayna neef dhadig yahayna rabaaciyatun baa la odhan iyadoon ya-da laba shadahayn bal taaba weeye bal kollayna luqada carbeed filay de geel inaguba de mooye ciddii geel aada u taqaani unbaa garan baa magaca qaybna zake iyo waxyaala waatan a kuba aragna ibnulabun iyo ibnuluntumakhaad iyo xeqe iyo jadac iyo waxyaalaha caynkaas neefku markaa adigu uu dhasho geela horta ilaa uu toban jir gaadhayo magacyuu leeyahay magacyo marka uu toban jir gaadho wax toban jir ka weynoo magac ay u leeyihiin luqada carbeed ma jiro ee laakiin kaas bay kolkol ay kuba celiyaan oo haddaan magaca ugu dambeeya un sheego in kale ma sheegin mukhlif bay kaa toban jirkaa yidhahan marka hadduu dee koob iyo toban labiyo toban iyo wax gaadho magac dambe u hadhay ma jirtee mukhlifu caamin iyo mukhlifu caamayni iyo mukhlifu halaathati acwaamiya bay odhanayaan bal markaa taas baa jirta waanayn waxaan leenahay waxaa laga yaabaa ina imaka idinku xusuusantihiinuun ibnu makhaad iyo bintu makhaad oo kaa dee masalan sakadii aan kusii arki jirnay ahaa inta ka horeysa markaa oo dhashana magacyaa jira ilaa toban jirka uu ka gaadhaya magacyaa jira dee mal kolle waa nooc waxbarid bay taasi noo qomaysaa in anugu halkan ka sheegay waxaan xusuustahay dee qabla cishriina caaman ama waga ka badnaan saatan laga yaaba ina meelahan ahayd ee muslim waan filaya inaan xusuusnahay markian halkan iyo maskada kuba akriyayay oo kale inaan waxyaalaha tiriyay walow kitaabkii aan berigaa kasoo naqlinayay imaka berigaas meelun aan ka helay uguma dambeysay oo manaaqibu shaafici ibn abi xaatim leeyahay iyo laakiin dee kutub kaleba way dhigaysaay bal idinkaan idinku daynayaaye cidiina dee yar baxdi gelaysaa waa faa'iido weyn oo inoo soo kordhi doonto xagga luqo ninkii dee bal inaga geel yaqaanina mala waa muqaaranayn karaa inagu magacyo inteen leenahay iyo labada luqo keebaa badan markaas xagga magacyada u badan ma inaga se iyaga laakiin iyaga waxaan leeyahay marka uu dhasho ilaa waktigiisii uu dhasho caadi uu geel u dhali jiray ama guha noqota ama dayr haddii aan wati waktigiisii aan ahayn uu dhasho kaa yar hubac bay odhanayaan tan muanaskana hubaca ayay dhahaan waa marka aan waktigii uu geel u dhali jiray wakti aan ahayn neefka dhasha hubaca ama hubaca ilaa toban kii tobnaadna waa sheego mukhlif bal inta kale inoo soo wada oo taasna inoo soo faa'iidayaan leeyahay ciddii dee soo heshay mooye cidda kale akama faa'idaysa waayo kitaabka subaxdii ayaa waxaa jiray maalin dhexdii dee waliba muqadimo yaron anigu ururiyey weeye oo markii hore aan qawaacidka kuba bilownay ayaa laftii soo arooray musalli iyo mujalli oo ah fardaha markuu xalabada iyo tartanka ay ku jiraan oo iyadna saas oo kale maya ilaa ka tobnaad baa magaca leh ka koobaad iyo ka labaad kii ugu dambeeyena waa sheego bal intii kala doondoonan idho adigu la doondoon laakiin ruux keliya soo helay shaksi keliya oo weliba balaa dadka kii ugu yaraa ah ayaa dee adigu soo helay ninkii ugu yaraa waan filaya intii meesha joogtay ayaa soo helay adigu markii dambana dee adigu wixii aan anigu u kordhinayay waan u kordhiye ama dee masaajirtii qaar markaasna bal iminka in sha allahu tacaala faa'idaynoo noqon waayo qaybdanna da-dan zakaday gelaysaa oo kutubtan xadiidka waxaan ogay imanka ma magacaabayo kitaab weliba kutubtan waaweyn kaba mid aho marka uu zako joogo waxyaalahaas soo arooriya aag uu soo arooriyaa sababto zake ayay qayb u kaba yihiin markaas usaaraya lakin kitaabkii ma magacaabayo maanta haddii haddaad magacaabo waxay noqonaysaa taas oo kitaab xadiidka kutubta ususha kaba mido dee bal matalan soo arooriya taas hadday wax dhaafeenna laakiin inta badan isagoo weliba culimo luqa ah aimadii luqadu kaba soo noqonaya in waqtiyadaa horena bal markaa wixii intaas taas baan oranaya markaa tan wey waa arrinaan idin dirayo insha allahu tacaala habeen dhaweyna waxaa jiray in meel aan lahayn muslim sharaxiisan iyo majmuuc baa khilaafsan nu waqti ma haystaa dhow ma soo eegayo majmuuc iyo oo meel dee ibnu cabdilbar kitaabkeennan dhacday ayaa majmuucna ibnulmundir bay nusqooyinkooda qaar dhacday bal markaa kolley waxaan filayaa dad baa soo yar eegay waxbay nagu soo kordhiyeen oo hadhow baa matalan aakhirka kitaabka marka dambeeyo ayaa weydiin doonaa ciddii bal waxaa soo kordhisay wixii bal iyaga agtooda ay soo heleen bal tanna markaa laakiin rabaacina imaka ku darsaday tiradii mukhlif waa sheegnay rabaacina waa inoogu jiraayo waa kaa toddoba jirsaday weliba sanada madaxeeda ilaa dhammaadkeeda ayuu magacan yeelanayaa inka lixaad lix jirka mid bay yidhaahaan sideedkiina magac buu yeelan sagaalkana magac buu yeelan tobankiina waaba sheegay marka kana waan haynaa kii ugu dambeeyana waan haynaa intii kale idinka xaggiina aan kasoo helana hubacna iyadu kolley asnaantii kuma jirto oo kaaan waktigii caadiga ahayd aan dhalan bay hubaca ka cabirayeen lam ajid fiiha ilaa khiyaaran rabaaciyan kaasu mooye wax kale maan helin faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh acdihisi abaaraafic buu la hadlayaa in damiirka acdihina waa kan khiyaarka rabaaciga ah iyahu waa ninka oo bal matalan waa labadii mafcuula ee ficilku qaadnayo iyahu isaga siiyo kan rabaaciga ah si ina khiyaar annaasi dadka kuwa ugu mudan ee doorkooda ah kuwooda mudan ee adigu dee mudnaanta iyo fadliga leh waa xagga mucaamalaadka haddii guud aan ka dhigayno min baan gelinaya sida axaadiisa qaarba kuba tilmaama alfaada oo laftiba a inoo dambeeyaa oo ina min khiyaari naas dadka kuwooda mudan ee fadliga iyo qiimaha leh waxaa kaba mida dadka doorkooda iyo kuwooda u mudanba ah axsanhum qadaan haddii laakiin aan yar iska qaydano oon idhaahno ina khiyaara annaasi fi lmucaamala markay mucaamalaad noqoto dadka khiyaartooda muxuu noqon axsanhum ka ugu fiican qada'an waxbixinta iyo markaasoo dee ruuxii ma meermeerinayo wixii bal matalan isagoo dhan oo kaamila ayuu bixinayaa bal hadduu ziyaadiyana waaba kan dee ziyaadinaya kaas baa dadka khiyaartooda ah ee neefkan ka fiican kiisiisi waana dayn hadda lalahaa oo bixinaya xadiidku duruqdiisaan horta israacinaynaa qayb ahaan iyo bal xadiid labaad oo la mid ah markaasaan yar axkaamtii iyo bal wixii xadiidka inoogaba sugnaa ee culimmadu yidhaahana eegi doonaa bin insha allahu tacaala xdثna أbو qرayb qال xdثna khالد بن مkلd عن محمد بن جعفر أنه qال سمعت زaيد بن أسلم ayaan mqلay qاaل isagoo yihi أخبرnا cضا بن يصاaر عن أbي رافع مولى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل isagoo yihi اsتسلف رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بكرا rasuulka ilaahay wuxuu شhaksi ka amaahday qaalin geela bimili waa xadiidkii horeyn kaba soo baxnay mid laba mid ah laakiin kayra annahu qaala waa intii ugu dambeysay wuxuu yihi faina khiyaara cibaadillahi halkaa ina khiyaara naas ay hayd faina khiyaara cibaadillaahi addoomaha ilaahay kuwa u mudan mee khayra cibaadillaahi oo waxaan leynahay waa xagga mucaamalada amase min khayri cibaadillaahi axsanahum qada'an oo kuwa xagga waxbixinta iyo wixii lagu lahaa markay gudanayaan jaanibkaa uga fiican ayaa khiyaartooda xadiid saxaabi kalaa warinaya laakiin way isku dhow yihiin walow laba xadiid ay kala yihiin laakiin macnahay wadaagsanayaan wuxuu ihi markaa musanifka xadaanaa moxamed bnu bashaar ibni cusmaan alcabdiyo maanta ilaa magacii awowgiyo nisbadiisii bay noo gaadhay de waa imaam badan oo axaadiis badan uu kaba wariyo kuwooda uu badsadaba ah qال xdثna محamed بن جaعفr wagundr markii dhaweydna waa inoogu jiray qال xadaثna شhucbaة عan سلمة بn kuhayl kolay horeynu usoo marnay slm oo taabiciyana عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أنه قال wuxuu yidhi abu hurayra kaana lirajulin waxaa nin u sugnaa calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay korkiisa xaqun xaq baa ugu sugnaa xaq buu lahaa macnaha waxa dayn uu rasuulka ilaahay qaaday oo xaajo timi daraaddeed uu qaaday buu ninkani kuba lahaa malaa dee waqtigiina waa gaadhay oo fa aqlada lahu waa nin iska reermiyi ahaayo dadkaa dee iska ad adaygii iyo qalafsanaantii dadka acraabta xaaladoodiiba weeye haddii aanu dee ruuxaan muslimba ahayn aanu noqon say barhkood ishaareen fa aqlada lahu hadalkiibuu isagii adkeeyey oo hadalkiibuu kuba adkeeyey dhinaca waa dalabkii iyo usluub dee adabi ku sugan tahay iyo rifqi iyo dabacsanaani umuu dalbina hadal adag oo yarka kan ayuu rasuulka ilaahay kulaba hadlaya xagga wixii iqtidihii iyo gudashadii uu gudanayay wixii sii doonayay fahama bihi waxaa kuba hamiyey asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii oo dee arrinkan iyo adab xumadan ee rasuulka ilaahay aan qaban uu ku kacay bay dooneen ama qowl ahaan ama ficil ahaan inay dee zajriyaan oo ama ay kaba abaalmariyaan faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam iska daaya ina lisaaxibi alxaqi xaqa ruuxa le maqaalan odhaha buu leeyahay macnaa dee waa isagu yar xujo ziyaado ah iyo hadalla waa leeyahay kolkol aan laguba qoonsan markuu wixii sii doonayo ee iska daaya buu yihi macnaa waa sawlata darab wa quwat alxuja ne wuxuu leeyuu doonayaa markaa haddii hadalkiis dee uu bal maalan si fiicnayd ee la rabay ee toosnayd uu bal maalan aanu noqonba ee kollay wax lahaantan uu wax leeyaa taa keenaysa iska daaya iyagina sidii bay kuba daayeen kollay waa sawlata dalaba quwat alxuja xaafid ibnu xajar iyo saaxib lmufhim waa qurdubi iyabaa waxaa idhaahaa laakiin arrinkani waxa weeye dee cidda uu maqaalka caynkaasa korkiisa kuba yeelanaya waa ciddii mumaadalo la imanaysay ee wixii aan hore u bixinahaynba ama se mucaamaladii xumaynaysay ruuxii isagu insaaf isaga xaggiisii dee ay ahaydba wixii uu hayay bixinayay haddana markaa waxayna ruuxii uba cudurdaaranayay ee in cudurdaarkiisa la aqbalo taas bay arrinku yahay in isagii lagu tacadiyo ama lagu xadgudbaano ma banaana hadal adag in lagula hadlaano kol hadduu ruuxa musifkeesba wixii iskaga bixinaya yahay hadday dhacdo kolkol wixii markaa aanu dee haynba ama waxaanu hayn marka wixii uu haye bixiye intii kalena uu cudurdaarto dee in laga aqbalo mooye istidaalo ma laha oo taas dee ruuxii laakiin mumaadilka ama mucaamaladii xumaynayay baa ka dee umuurahan uu waxa weeyaan ruuxa yeelanaye loogu garaabaya uu noqonaya dee rasuulka ilahina taasi kamay dhicin be dee waa ninkaa adigu kollay aan laynoo soo magacayn dhici karta inuu caraabtii kaba mid noqdo fa qaala lahum rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi xaqina wuxuu ah neefkeela ayaa laga sii qaatay isaga kollay rasuulka ilaahayna xaajo iyo dee baahi ayuu usii qaatay dad ay leeyihiin iyo dadkaasun iyo danaha guud markaasaa uu yihi ishtaruu lahu waxa usoo iibisaan sinan da oo da'diisii laba mida mithla sinnihi weeye waa neefkiisii la da-a usoo iibiya fa acduuhu siiya iyaahu neefka isaga siiya faqaaluu waxay idhaaheen ina anagu laa najidu ma helayno ilaa sinan waa da-un weeye waa dii sinin weeye waa neef dee kii baa loo jeedaaye waa neef isagu huwa ama da huwa khayrun min sinihi neefkiisa da-diisii ka fiican oo kaba weyn oo ka mudan mooye wax kiisii lamida ma helayno qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fashtaruuhu kaa soo iibiya oo fa acduuhu siiya iyaahu isaga siiya fa ina min khayrikum aw khayrakum axsanakum aw axsanukum markaa qada'an macnaa waa shaki baa galay waana kollay meesha aan sidaasi tirina minta waaban iska qadaranaynaa haddii aynaan wax kale oo dee ti aan sheegayo fil mucaamalo iyo khayriyadii khaasa aynaan kaba dhigahayn ee raawigii baa inuu yidhi min khayrikum iyo oo mintii tabciidka faa'iideynaysay ay la socotay iyo inuu yihi khayrakum ee kollayna axsanakum markaa icraabteedii way isbedelaysaa oo haddii fa ina min khayrikum ay markaa tahay khabarkii oo mutaqadima ina ayay noqon oo bal maalan dee axsanakum waxay noqonaysaa in la nasbiyo waa ismigeedii haddii fa ina khayrakum la yidhaahna ismigii ina ayay khayrakum noqonoo axsanukum markaa damdiga waa la daminayaa ama waa la rafcinayaayo axsan nuunteeda xarakadeedu waxay iska bedelaysaa taa ina min khayrikumna waa axsanakum waayo waa ismigii oo dambeeya haddii la yidhaha ina khayrakumna ismigii waa tan ee khabarkiibaa dee dambeeyey markaa ay tahay oo axsanukum bay noqono marfuuc bay noqon amasab waa labada xaalo qada-an xagga qadaha iyo waxbixinta ka idinka idinku fiican ayaa ah ka idinka idinku khayr badan ama kuwa idinka idinku khayr badan kaba mid ah xadiidku wuu inoo socon doonaa laba dariiq buu leeyahay markaas baa labada xadiisba ee wax keliya saan aragnay inoo wada faa'iideeyeen be laba xadiisaba ha adeer laba waaqicaan ka kala dhignaba waxa weeyaan markaasaan eegeynaaye horta xadiidkan xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa xadiidkani bukhaarina waa la wariyay hada alxadiidu min ghara'ib saxiix macnaha marka bukhaariyo muslim ba israaciyo axaadiistooda gariibka macnaa waa axaadiistooda sanadkoodii dee uu fardigaba yahay buu kaga mid yahayoo bazaar buu kaba soo naqliyaa abu hurayre markay noqoto dariiqaas salamat ibnu kuhayme iyo dariiq kaloo la hayaa ma jirto macnaa dariiq kaloo xadiidkii lagaga warinayo waa salamat ibnu kuhayl can abi salama taas can abi hurayrata dariiqaasaan haynaa salamo mu cid kale ma hayno macnaa markaa waa gariib de laakiin saxiixa waxaan u raacayaa intaas salama imaka halkan can abi salamatu baa inoo taallay laakiin bukhaari halkaa uu halkaa ku qabanayay ayaa waxaa ku sugnaa isagoo yidhi dee caddeeyey samaac inuu maqlay abu salamo kaba maqlay welibana waxaa halkaa bukhaari kuba sugnaa taas oo kale inuu mino kaga maqlay macnaa waqti uu soo xajay salamatu bnu kuhayl abu salamana soo xajay ayaa isagoo abu salama reer madiinu ahaa salamana waa nin reer ciraaqa ayuu kula kulmay mino oo mino ayuu kagaba maqlay culimaduna kolley ee inagu sideenan arrintoodu bay ahayn dad wakti kastaba iyo fursaday helaan ay dadkii culimadaha laba kulmaanba cilmi kaba faa'iidaysanayay ahayd xajkoo kale iyo mawsimkuna wakti buu ahaa culimadii jihaadkaa kala duwan kaba imanaysay ay kuba kulmaan oo cilmi la kala qaato barhkood kutub dhan ayaamaha mina la kala naqliyo kolkol kol baa dee ninku isagoo xajay ayaa wuxuu usoo xajayey sheekh hebel baa dhiman doona oo mawsimka de waa laba dhulkii waa kala foga socodka noo dhib yaraadayna may ahayn ee wax dhici karta ninku bil iyo laba iyo ama inka badan inuu soo soconayo dee ciraaq hadday bil soo soconaya dadkii khuraasaan iyo maawara anahriya kaba imanayay muddo dheer kolkol baa ninka andalusiya kaba imanayaana bilo ama xajka hore marka laga soo noqdo ayaaba laga yaabaa ambabaxoodu inu ahaa bilo dhan bay qaadanaysay ay ku qaadanaysay taas haddana taasi daal kumay keenayn iyo wahsiya markay halkaas soo gaadhaan ee waa la doondoonayay fulaan ma yimi iyo fulaan ma yimi oo markaasa halkaa wax lagu kala warinayay lagu kala naqlinayo dee tana taasay kaba mid ahayd waa xajay minay ahayd oo bal matalan taasuu deeto waxa weeye halkaasuu kagaba qaatay ee waa min qaraa'ibi saxiix sidaa xaafid yidhaaho xadaثna abu quraybin qaala xadaثna wakiicu can caliy bni صaalixi can salamata bni kuhaylin can abi salamata can abi hurayrata waa taan lahayn waa dariiqa salamo un xadiidku bazaar baa yidhaha meel kale oon dee halkaas ahayn abu hurayre lagama warinayo ninkan maanta ka warinaya cali bnu saalix ibnu xayi ama de ibnu saalix ibnu xay kole waa nin caabid ahaa siqana ah atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneena kaba mida kollay cibaadadiisuna way badnayd in dadkii aqraantiisa ahaydna uu ka hor dhintay oo axaadiistiisa kutubta laga wariyaa way kooban tahay ee waa nin saalixa oo cibaado badnaa ama caabid ahaayoo horena uu dhintay qolooyinkii atbaacu taabiciintiina raggoodii ugu waaweynaa kaba mida kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay xadiid labaad kuma laha cali bnu saalix nin kale ay walaalayiinoo xasan ibnu saalix ibnu xayi la ydhaah isaguna nin cibaado badan buu ahaa ee axaadiisna kutubta waa ku leeyahay walow ninkaas kolkol dee culimmada qaarkood sida sufyaan iyo thawri iyo oo isku wakti ahaayeen ee arrin isaga kaba dhacdo malaa waa yar in kollay laga yaabaa dee waxaan odhan karnaaba waa arrin dee ama dee qolooyinkii khawaarijta xaggoodii ugaba timiyo wuxuu arkayay dadka um dadka ama uu arkaya salaadiinta iyo madaxda jawrka in daacadooda lagaba baxo ay kaba cabiraan barhkood kaana yaro sayfa walaalkii maaha waa isaga xasan oo ka dambeeyey kaana yaro sayfa calaa ummati moxamed oo kale iyo kolkol la sheegi jiray inuu leeyahy dadkan baa tukanayo jumcada aanu xaadiri jirin waa ninka kale laakiin isna cibaado iyo badan buu ahaayo bal tarjamada uu ku leeya siyar ayaa ka weyn ka badan tarjamada walaalkii leeyahay cali bnu saalex waxyaalahay soo naqnaya waxaa ka mid ah hooyadoodna saasay ahayd malaa laba mataan aana way ahaayeenoo habeenkay qaybsadeen waa xasan iyo caligan iyo hooyadood habeenkii markay qaybsadeen baa midba habeenka saddex meelood meel buu salaad u kacayaa labadii kalena way seexanaya o isbedelaya analkii dee guud ahaanba waa kaas kani waa ulud kana waa ulud kana waa ulud islaantii baa dhimatay labadoodii baa habeenkii qaybsaday oo midba bar buu kacaya haddana carigan baa dhintay waayo hore u dhintay carigan oo ninkaas saalixaha xasan baa ula wada wareegay oo arrintu ay noqotay inuu halkii ka wado todo habeenkiiba uu ku dhambeeyo uun qiyaamkaas uu kuba dhambeeyo labadoodna laba muqri bay ahaayeen oo xagga qira'aadka adee ama mujawidiino aada uguma fiican xadiiskan buu leeyahay cali markaas can salamata bni kuhayrin can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal istaqrada rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa amaahday sinan istislafaya istaqrada fa macnaa waa da-o waa neefkeeda oo dee da- mucayana lahaa markii dambe uu bixinayu faacdaa wuxuu bixiyey sinan fawqahu waa markii la waayo kii mid laba mida da-tii ka weyn oo ka sarraysa wa qaala waxaanu yidhi khiyaarukum waa inagu inala hadlaya ummadii buu la hadlayaa kuwiina idinka doorkiina idin mudanee dee khiyaartiina ihi maxaasinukum qada-an waa xagga marka la eego bixinta kuwa dee samafalayaasha iyo wanaagga taale maxaasinsan baa nusqooyinka dee halkan riwaayada muslim dhacday waxaanay kuma fasiraan dee almaxaasin waa dulmaxaasi waa duu maxaasinikum wanaagyadiina kuwa u saaxiibka ah taaba weeye oo barhkood baa yidhaha waa jamcu maxsan oo dee sida madlacba madaalic oo kale looguma jamciyaa maxsan oo kale oo macnaa min alxood wanaag un ah maxaasin looguma jamciyey taasna barhkood way yidhaahaan ee inta badan wuxuu xadiidku kuba yimaadaa axaasinukum oo jamcu axsan ah axaasinukum halkan hamsada bedel miinta bedelkeeda axaasinukum baa badan waana axaasin marka ay tahay axsan jamceed oo kolkol axmed oo kale axaamid way ku jamciyeen magacan axmed oo kale axaamid san axsanna axaasin bal markaa taas baa badan oo jamcu axsan iyadoo ah ka idinku fiicana dariiqana u dambeeya baabkii xadaثana moxamed ibn cabdillahi bn numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana sufyaanu can salamata bni kuhayrin can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal jaءa rajulu nin baa yimi yataqaadaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam ka gudanaya oo ka dalbaya in dee dayn uu lahaa la siiyo rasuulkii ilaahay baciira neefkeeda oo isagu markii hore uu kasii qaatay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii la waayo neefkiisii la da-a acduu siiya sinan da- siiya fawqa sinii da-diisii neefkiisa da-diisii ka sarraysa oo korkeeda wa qaala waxaanu yidhi khayrukum waa dee fi lmucaamala ama min khayrikum axsanukum qadaa-an waa xagga waxbixinta ka idinka idinku fiican taas baa adigu ah ayaa ka idinku khayr badana bal xadiidka horta umuuraha inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh neefkeeda ayuu amaahday markaa mid weeyaane horta jawaasu liqtiraad walistidaana ruuxii dee hadduu u baahdo xaaja hadday jirto baahi hadday jirto inaanay wax karaahina kuma sugnaa ceebna kuma sugnaa ruuxii dee niyadiisa ahayd wixii aada iska bixisi una baahday iqtiraad iyo inuu wax amaahdo markaa taa banaanideedu way nooguba sugan tahay xaajana way jirtay waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh horeynu u soo maray inuu ilaahay ka magangeli jiray min almaqrab bal salaadihiisuu raacin jiray waa deynka taas dee waana sidii xadiidka markay caaisha weydiisee isticaadadiisa badanna ay laba yaabtay had iyo gordeynka ilaahay uu ka magan gelayo uu yihi ruuxu hadduu dee daynoobaba markaas idaa qarib ee xadatha fakadab waxbuu odhan waqtigaasaan bixinaya iyo ama been buu sheegay oo wacada fa akhlaf hadduu waxbuu ku ballan qaadiyo ee waxaana ka dhalanaya wacdigii u oofin waayo isagoo run sheegi waayo kol hadduu ruuxu daymaysan yahay waa waxyaalaha xun iyo shucmiga uu leeyahay deynku haddii aanay xaaja jirinna kollay dee inuu iska daayo aroon laakiin markay xaajo iyo baahi jirto bal taas banaanideeda waa ka rasuulka ilaahay lama yimoo shay dee xun oo markaas dee lamu yimaadeen isagu taas iyada waa mid bal dee ta waa ruuxa qaadanaya ama ruuxa xamaahinaya dee ruuxii isagu taas walow aanay dee iyadna waajib ku ahayn haddii istiqraadkii lagaba dalbo iqraadkani waajib ku ahayn haddana dee waa ixsaan oo isaga dee sunnay u noqonaysaa fadlina way yeelanaysaa ruuxii dhibi haysatay uu xamaahiyeyna man nafasa kurbatan dee waxa weeyaan man nafasa can mu'minin kurbatan iyo man yasara calaa mucse waxyaalihii buu qeyb kaba mida noqonaya bal xadiid baa wuxuu yimi ruuxa dee bal matalan qardigoo kale ama qardigii laba goora habaabay noqotay sadaqa inuu la mid noqonayo xadiidkaas isaga ibnu maaja baa wariyo xadiid inoo sugan xadiid kalena waa yibo ibnu maaja iyo laakiin sanadkiisu dacfi uu ku sugan yahay ama daciif ku aho inuu rasuulka ilaahay habeenkii isrihii ama micraajkii arkay albaabka jannada kuba arkay dee sadaqaduna waa toban qardiguna waa sideed iyo toban ajrigiisiyo weydiyu yihi seebaa qardigu ugaba fadli batay matalan sadaqadii laakiin xadiidku waa daciif ibnu maajiha kuba sugnaado oo ay noqotay sadaqada ruuxu kolkol isagoo waxhaysta dee san dadkan baryootamaya aan aragno isagoo waxhaysta ayuu dadka baryaa isagoo taa ku xoogsanaya oo isagoon i xaaja jirin baa dhici karta inuu su-aashii la yimaado laakiin ruuxan amaahanaya dee waa xaaja uun isagoo waxhaysto ka maarmi karaya ama hadii ma doonayo tan baa deeta keentay tafdiilkee laakiin xadiidka ayaanba aan sugnayn baan leenahay ibnu maajan aha inooguma sugnaado laakiin kan kale inuu sadaqa noqonayo qardigii laba goor aha waxbuu amaayo hadda mar labaad buu amayo sadaqadii oo kale inuu la ajri noqonayo ya taasi waa xadiidka sugano waxaa leeyahay waa xagga muqradka dee sunna iyo ay u noqonaysaa manduub laakiin kii qaadanayay xaaladu tahay inuu jaa-isi haddaan dhibi jirin arrinta labaad ee xadiidka inooguma sugan waa baabka xayawaankii kollay dee waa shay la qiimeeye misrigiisu inay si kasta isugu mid noqdaan waabay adagtahe laakiin haddana inay bannaan tahay wax nool in la amaahdo kollayna jamaahiir alculamaa qowlkood weeye dee berihi ay addoomuhu jireen ayay jaariyada in la amaahiyo min ay suurtagal tahay dee inu ay u bannaan tahay oo kale oo aa dhici karta inuu taas yidhaha waa waxaan milkiyey oo dee hadhowna bedelkii laygu leeyo saa uguma tago taas bay intooda badani kaba soo reebaane laakiin xayawaankiina amaahashadiisii iyo dee amaahintiisii wax cid la amaahinayay neefkani ma soo noqonaya neef lamidaa soo noqonaya bal taa banaanideedna xadiidka way inooguma sugan tahay in arrinta kale iyadana inooguma sugan waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calay neef buu qaatoo lagu lahaa neefkii neef ka badan buu bixiyey arrintuna waa cinda alqadaa bay ahayd iyada horta mid weeyaanoo ruuxii dee inta wax lagu lahaa wixii wax ka fiican celiya dayn ha noqoto sanoo qardi ama wax kale oo kale dee taa nadbigiisa iyo fadligii waa inooguma sugan yahay iyo makaarim alakhlaaq inay kaba mid tahay laakiin dee waxaaba jirta waatan oo laftigu lafti xadiid maa barhkood xadiisaana usoo naqliyeene laakiin iska daabidba uu noqday barhna riwaayo ahaan ay usoo naqliyaan kullu qardin jara nafcan fahuwa riban macnaa amaah kastoo ruuxa nafci iyo waxtar usoo jiidaysaa ribo weeye macnaha dee tan oo kalena ruuxii neefkiisii maaha wax ka weyn baa usoo noqdoo nafci bay usoo jiiday tan iyo taas say noqonaya waa kan rasuulka ilaahay wax ka fiicanba bixiyeyba weeye marka laba arrimood ayay labadaba waxa weeyaan dee jaanibkaa ii gelaysaa tanna way kaba baxsanaanaysaa haddii marka hore shardi jiro lagu shuruutamo dee wixii waan ku siiyey waxaa ka fiican soo celi ficnuhu ha noqoto ama shaygiio sifadiisan oo kale waa neefka waa neefune laakiin waa ka da-wanye ama ha ka tiro badnaadee iyada taasi ribay noqonaysaa biijmaacina shay xaaraamay noqon shardi hadduu jiro iyada taas oo kale bal in tafaahum hadduu jiro wax saasoo yaa laba shardi in laysla ogyahay laysla yaqaano curfi noqday iyada wax bannaan ma noqonayso haddii arrintu ay noqoto intii aanu wixii bixin eg intii aanu wixii bixin buu hadiye iyo waxyaala u keenay ruux baa dayn uu ka qaatay daynkii waa lagu leeyahay waktigii uu bixinayay maba gaadhin intii horteed buu waxyaalo xaggiisa dayn adigu hadiye iyo waxyaalo u keen keenay iyada taas labada mid weeye inuu waxan intuu qiimeeyo daynkii qayb kamidoo hordhaca kaba dhigo iyo inuu iska daayo mooye qaadashada taas la qaataa eeg waa qabla alqadaa wixii taasna iyadana dariiqeedu dee wax toosan ma aha laakiin arrinta hadday noqoto shardi ma jiro markii la bixinayay buu ruuxu ama tiraha kordhiyo ama sifaha kordhiyo wixii wax ka fiican bixiye waatan axaadiisana ay nooguma timi waa min makaarim alakhlaaq shay bannaana weeye qardigii markaa nafci soo jiidayna ma noqonayo oo waa min xusni اlqadadi bay noqon ama taas bay noqon kol hadday tahay cinda aladaa shardina aanu jirin eeg shardina aanu jirin oo bal labadaa suure kale haddii layskaba ilaaliyo tani markaa shay jaa-iza weeye waana tan rasuulka ila ilaahay yeelay dee san uu yeelay arrintan ina lisaaxibi اlxaqi maqaalan iyo taa horaan usoo fasirnay arrin baa jirta halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala taabanayo ah rasuulka ilaahay xadiidka lafdiga ugu horeeya weeye xadiidka abu raafic neef buu amaahaday markii dambe geelii sadaqadaa yimi neefkii neef ka fiican ayuu bixiyay geelan sadaqaduna dad baa leh eeg asnaaftii baa lehe dee rasuulka ilaahay isagu ha ahaada kii gacanta ku qabanaya qaybinaya ee isagu shaqo kuma laha wuxuu ka qaataana ma jirto oo mama banaana asnaaftii mucayanka ahayd baa leh neefkiina neef ka badan wax ka fiican buu bixiyey arrina way jirtaayo dadkan cumaasha ama sadaqada iyo waxyaalaha dee iyagu gacanta ku haya tabaruc iyada wax kamida ay ku tabarucaan uma banaana wax kamida waayo dad baa leh dadkii bay u qaybinayaan sideedii bay uguma qaybinayaane inay iyagu bal matalan wixii oo sadaqanimo ama zakanimo ay u hayaan inay tabaruc kaloon dee asnaaftii ahayn iyo waxyaala ay ku bixiyaan oo waxyaala ay ku tabarucaan taasi wax banaan ma noqonayso rasuulka ilaahayna waa ka dee ziyaadadani waa tabaruce ziyaado laba yimi sayt waa ishkaal meeshaas jawaabtu maxay noqonaysaa bal taas waxay adigu jawaabtooda walow jawaab dhowri ay jiraan jawaabta halkan sheekuna uu ictimaadsanayo eeg uu ictimaadsanayo waxa weeye in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh shaygan cid kale dee isagu naftiisii ha u qaato oo dee kollayna waa wax laga doonayo dad buu kuba bixinaya markii hore u amaahanaya arrinku waxa weeye sida lafdigan dambe abu hurayreya inooguba sugnaa usoo iibiyaya lafdigaa inooguba sugnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii geelii sadaqadu yimi na waa qaybinayaa un isaguye waxba ma kuma lahae ayuu neefkan ka iibsaday bay leeyihin waa jawaabta halkan ugu muctamadsan neefkii markuu kaba iibsaday ayuu dee ciddii mudatay waa ciddii lahayd ee dee loo qaybiyey ayaabuu neefkii kaba iibsaday markuu isagu kii wixii uu qaatay ee uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu milkiyey bisamanihi kuba milkiyey ayuu ruuxan dee deynkii ku lahaa isagoo ziyaadadan la socotana kuba tabarucaya kuba bixiyey barhkood baa kollay jawaab labaad lah oo ah ruuxan marka hore neefka laga sii qaatay yaaba dhici karta ama mu'alafa haba noqdo ama neefkan haba haye laakiin faqiiraba haba noqde ruux isaguba zakadii mudanaya haba noqdo oo ayuu noqday oo markaa laba jihu wax ku qaatayo ee jihadan dee matalan marka horeba isagoo dadkii waxaa la siinaya kaba mid ahaa iyo deenkii uu lahaa bal barkoodna taa way idhaaheene laakiin jawaabtan uu waxa weeye uu isagu ictimaadsaday ama jawaabta muctamadka uu kaba dhigay waa iyadoo arrintu ay tahay riwaayadan dambe kuba fasiraya ishtaruu lahu siman usoo iibiyada ayuu kuba fasiraya dee soo iibintana geelii sadaqadaaba lagama iibiyey geelii sadaqadaa lagama iibiyey neefkii sadaqadii geelii lagama soo iibsaday rasuulka ilaahay markuu saa kuba milkiyeyna waxaan tabaruci weye dee ciddii kale sakada lahaydna waxoodii way qaateen bal taas baa adigu jawaab ah alle culimmadu jawaabo kalena way leeyihin be laakiin waa tuu leeya taasa ugu muctamadsan bal xadiidka ama baabka axaadiitan labada xadiid waxyaala inooguba sugnaynaasa kaba mid ah baabu jawaazi bayci اlxayawaani biاlxayawaani min jinsihi mutafaadila hada kani baabu jawaazi bayci اlxayawaani wuxuu u baabaysan yahay baab bayaani jawaazi bayci اlxayawaani xayawaanka iibitaankiisa la iibiya bilxayawaani xayawaan lagu iibiyaa banaanida ay banaan tahay xayawaankaasoo min jinsihi noociisa mutafaadilan xariisa oo kala badan oo waxaynu soo maray waxyaalihii dee ribadan fadli kaba imanaysay imaka hadhuur iyo hadhuur haddii laisku iibinaya ama beriis iyo beriis waataynu soo maray in laisleekeysiiyo dee lana kala qaato bal halkan haddii imika neefkeeda iyo neefkeeda ayaa laisku iibinaya waa jinsigiisi maaha ari iyo geel in laisku iibinayo ama geel iyo lo iyo laiskuba iibinayo ee waa jinsigiisii buu leeyahay waa neefkeeda neefkeeda lagu iibinaya sad oo kale waa la kala badiyeyo neefkii ayaa laba neef lagu iibsaday waa neef waana kala qiimo badnaan isku qiimo ma noqonaya neefkii baa laba neef lagu iibsaday taasoo kale miyay noqonaysaa noocii isaguba de waa shay walow imika wax nool yahay waa kan hiribkuba madcuun buu noqdaaye in aan baabkii hore aan kala mid midnoon idhaahno meye ma banaana in la isleekeysiiyamayo layskuma iibinayo taasoo kale wuxuu baabku u baabaysan yahay markaa inay banaan tahay in la kala badiyo halkan waxyaalihii aynu soo marray ee madcuumaadkii iyo ana ay lacagtiiyana aanay tan isku midka ahaydna aanay la mid ahayn bal daliilkeedna waan arki doonaa kollay intan uu soo dhigtayna in ka badan bukhaari oo kale markuu tarjamada dhigto ahaar kala duwan oo dee saxaaba ay kuwa camal faleen oo taasoo kaba mid ahayd ibnu cumaroo raaxilo dee had iyo goorna neefka raaxilada u suubadaa waxaa dhici karta inuu dee geela kuba yaraa neefka fiican ee socod u suubanaye in la rarto ama la fuulo oo kale iyo markaas inuu afar awr ama afar neefoo geela raaxile ku iibsaday weliba amaaha ahayd afartan uu meel kale kuba bixinayay bal markaas iyo ahaar kala duwan buu bukhaari jawaabkan isagoo u dariishanaya soo arwariya halkaas beed xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiي وبن رمح qال أخbarana layسxa وxadaثnيi qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna layس عan abi الزubayr maanta lays ba abu زubayr kaba warinaya orana waxaan soo sheegnay isagu أxaadiiثu tdriisiyey inaanu kaba warin عan abi الزubayr عan jaabirin qال أnahu qaal jaءa cabd adoon baa yimi fabaayca النabiya slى الlaهu عalيه وasلم عalى الhiجraةi rasuulki ilaahay buu kula mubaayacooday hijro macnaa waxa weeye meel buu yimi oo waan soo hijro waan soo islaamay muhaajirna waan ahay buu yihi oo hijradii baa rasuulka ilaahay beecadii kaga qaaday ee wuxuu haystaana ruux xura ayuu xor ah ayuu haystaa walam yashcur muu ogeyn rasuulka ilaahay annahu cabdun ay dee rasuulka ilaahay waa rasuulka ilaahay waa afdal albashar laakiin haddana waa basharoo dee si in qeybka wixii ilaahay ka ogeysiiyin buu ka ogyahay wixii ilaahay ka ogeysiiyin buu kaba ogyahay maaha inuu qeyb og yahay oyo addoon weeye laakiin ma ogeyn rasuulka ilahi inuu addoon yahay xor buu haystay walam yashcur annahu cabdun fajaءa sayiduhu ninkii sayidkiisa ahaa baa yimi yuriiduhu xaal uu doonayo sayidkiisii oo daba socdun baaba yimi faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam dee markay xaaladii caddaatay ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay ku yihi ninkii bicnihii iga iibi iga iibi waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh dee waxa weeye ixsaankiisii badnaa iyo ninkani waa kan sheegtay ama yimi isagoo hijroonaya inuu isagii celiyo oo u wixii uu doonayay ahaa rasuulka ilaahay inuu la joogo la saaxiibo o la soo hijroodo oo halkaas uu ku hungeysiiyo ama uu kuba hungoobo taa rasuulka ilaahay ma jeclaysan muu jeclaysan ninkii buu yihi sax weeye iga iibi bicniihi fashtaraahu ninkii wuxuu ku iibsaday bicabdayni aswadayni rasuulka ilaahay baa laba addoon oo madmadooba hadduu dee ninku gaal ahaa kollay gaal unbay noqonayaan oo addoon muslima gaal in laga iibiyaa ma banaana hadduu muslim ahaana ishkaal maba jiro laba addoon oo madmadooba ayuu rasuulka ilaahay addoonkan si uu bal muraadkiisii qaradkii uu lahaa ugu xaqiijiye weeye oonu ka dhigin dee mid ku hungooba ama muraadkii uu doonayay aan helin ee hijrada ahaa ayuu laba addoon buu kuba iibiyey uma lam yubaayic axadan markii dambe rasuulka ilaahay dee waa xadar iyo ixtiyaadki iyo digtoonidiisii lam yubaayic lama mubaayacon axadan bacdi intaa dabadeed xataa yas'alahu waa cidka u timi oo cusub oon la garanayn weeye ilaa uu weydiiyo cabdun waa ma addoon baa tay mise xor baa tay ilaa taa ilaa waa digtooni waa xadan dee tan oo kale saanay u dhicin markii dambe lama mubaayacon baan kuwa xadiidkan uun xadiidkana horta wuxuu leeyahay waa arrinkaan sheegno de inuu muslim ahaa ay kuba xambaarantay hadday labada addoon ay muslim ahaayeen waxaana daahir u leeyahy inay muslim ahaayeen oo waayo cabdi muslima gaal in lagaba iibiya ma banaan hadduu isagu gaal ahaa iyaguna gaalo ahaayeenna ishkaal maba jirto arrin kaluu sheeku sheegayaayo dee ninkani markuu yidhi waa addoonkaygii in kollay waxaa loo baahanayaa inuu addoonkiisiah inuu caddeeyuu sugo oo milkigiisa uu sugnaado intuu ku sugnaanayana waa in ama bayino iyo caddayn la helo markhaatigii la helo ama addoonkani uu isagu u rumeeyo yidha saasaa jirta laynoma soo naqlin taas oo kale laakiin dee waa ruuxna sheegashadiisa wax laguma siiyo un eeg sheekh ee waa haddii dee isagii uu qirtay oo arrinkii u rumeeyeyna waad iyo de haddii wax kale ay yimaadeen ama bal matalan taasee kollay taasay kuba xambaaran tahay arrinkan kale rasuulka ilaahay diyo ninkan inuu daayiyu halkiisii kuba sugu muraadkiisii gaarsiiyeyna waa ta aan soo sheegnay maxaa baabku u baabaysnaa jawaasu bayci alxayawaani bilxayawaan dee iminka marka la eego addoomihii horta xayawaan de inagu xayawaan baana wax nafley ah waxaa nool weeyo taasi laftiga xayawaanku maha xoola uun wixii noolba de xayawaan baa nahay inaguba taasun laakiin imanka dee addoomihii waktigaas addooma ay ahaayeen in la milkeeye waxaan la iibinaye la iibsanaye la dhexlaye taas oo kale la rahmaye laysa siinayo oo si xoolahan kale ayaa loola tacaamulaya ma arrintoodu ahayd waana tani det markaa iyaga dee xaaladan xadiidku addoommay ahaayeen xayawaankii kale ayaa dee xukunkiisii lagaba qaadanaya xayawaankii kale oo imika waktigeena tan kaga camalfali karna waa janibka kama camalfali karno oo dee addoon buu laba addoon lagu iibiyey qiimihii kolle way kala dunaayeen oo ismay waafaqsanayn bal markaa taas baa inoogu sugan marka waxa weeyaan haddii neef laba neef lagu iibiyo neef adhiya ayaa laba neef lagu iibiyey dee inay wixiina isku mid maaha imaka neefkeela laba la siisay hal riman iyo dee wax kale inay isku mid ma noqonayaan oo neefkii baa laba lagu iibiyey bal horta hadday naqdi taa ujeeddadu markaa la kala qaato idaa biica naqdan naqdigu maaha lacag baa la bixiyee labadii neefo way joogaano waa lala kala tegay kolle culimadu taa way kuba ijmaacsan yihiin oo khilaaf maba jiro laakiin hadday noqoto ajal oo kale imaka waxiibaa midkood baa adigu aan meeshii jirin haddii laba aan jirin oo labaduba daynan layskuma iibinayo bayculkaali bilkaali taasna wax banaan maha dayn dayn laguma iibiyo laakiin midkood baa dee ajal ah mid baaba jira xaadira kuwa kale ayaa mar kale laba keenaya taasoo kalena jumhuur culamaa waxay yeeliin waa shay jaa-isa corhkood iyagu manciyo taa diiday way jiraan saa xanafiyad iyo ahla ra'yi oo kale malaa sawrigana waa qowlkood laakiin dee waxay markaa taas oo kale bal kollay jumhuur culamaa waa tane laakiin arrin baa jirta xadiid xasan samura uu kaba warinayay oo ahaa dee bacda asxaabu sunna ay wariyeenoo rasuulka ilaahay uu nahiyey can bayci lxayawaani bilxayawaani nasi'atan eeg min xayawaan xayawaan ama ha lagu iibiyo bal xadiidkaasi weeye dee cillada jirta haddii samura imika aan xasan ilaa samura waxaa ka maqlay sanadkii siqaad baabuu noqonaya wala halkaa kalaam jiro culimada qaar ay raajix yeelaan xadiidka caqiiqa mooye wax kaloo xasan samura ka maqlay inaanu jirin barkoodna aanay suginba laakiin bal xadiidka caqiiqa iyo sida bukhaariya ay kuma tagaan un mooye wax kale aanu kaba maqlin bal matalan xadiidkaas baa jira oo dee kolkol maraa duruqdiisa dariiq kaluu leeyahayna malaa xujo ay usoo banayse laakiin aataar kala duwanna bukhaari waa soo arooriya oo xadiidkan xoogeynaysaba dee kan yaanu isagu soo saarayba aataartii kala duwanadi waa soo arooriya waxyaala kalo xataa dee asxaabu sunan iyadoo jeish laamba bixinayo cabdullahi bni camrin oo neefkii geela uu qaato markaa heshiisku uu ahaa in laba neef oo kale ama saddex kale looguma bedelo taasna way jirtee bal dee haddaan tarjiix u baahano in waxa weeye waxay noqonaysaa kuweenan baa raajixa qowlkan baana raajixa inay bannaan tahay ee barhkoodna si ay labada xadiis u jamciyaan waxay kaba dhigeen markay dee nasiicadu labadii darafba ay tahay bay kaba dhigeen oo taasna dayn dayn lagu iibiyo wax bannaan maaha labadii xadiisna markaa waa lagu wada camal falaya iyadoon midkood meesha laga saarin haddii kale sidee axaadiisan kale ayaa inooga xoog badan xadiidka kalaamna uu kuba sugayo la leeyahay culimada intooda badanee xasan samura kamuu maqlin bal xadiidka caqiiqa mooye wax kale oo taas baa jirto mala qolooyin kale ma banaanana qowlkoodu ye laakiin axaadiisan aanayna raajixa ama wixii kale meesha kuba soo arooray shay bannaan weeye baaburahni wa jawaasihi fi lxadari wasafari adaabkani baaburahni rahanka baabkiisii weeye iyo wajawaasihi wajawaasihi banaanidiisa uu banaan yahay rahankii fi lxadari nagaadi iyo wasafari safarba rahan kolley de waa wixii la rahmayo waa cid deyn iyada lagu yeeshay oo ruuxii deynka ku lahaa wax dee keena inuu bal deynkiisii ku kalsoonaado inuu helayo uu kaba dalbo agti gacantiisa kuba sugnaado taas baa rahni waa wasiiqo ama waa shay dee meel loola yimaado wasiiqo maahay loolaba yimaado tawasuq iyo kalsooni ruuxu wixii kaba maqnaa uu kuba kalsoonaado u yidhaaho markaa kaama lumayo dee haddii taa waayeyna wax kale uu kaba goosto ayuu haystaa bal rahankiiba weeye haddaba rahankii ee banaanidiisa wax waajiba maahae banaanida uu bannaan yahay taas iyo weliba arrin kaleu sheeku kuba darayo haddii dee safar la yahayna iyo haddii la negiyahay labaduba uu banaaye waayo qur-aanka waxaa ku sugan safar haddii la yahay eeg safar haddii la yahay ayaa kuba sugan waana inoo dambaysaa masaladu laakiin axaadiistan ku arki doona inooguma iman doontaa taasi waa xadarkiina inuu la mid yahay oo farqi aanu udhaxayn oo xadar iyo safarba rahnigi waa banaaye waana tan baabka kaas buu u baabaysan yahay oo wuxuu yihi muslim xdثna إسحاq بن إbrاhيم الحنdلي وعلي بن khشhرم qال أخبرna عيسى بن يuنس عن الأعمش عن إbrاhيم عن الأسود xdثna يحيى بن يحيى وبكر بن أbي شhيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى qال يحيى أخبرna وqال الآkخران xdثna أbو معاaوية taada waa معاaوية sdexooduba kaga warinaya waa xadيiث عن الأعمشh عن إبراهيم عن الأسود عن عائشhaةa sddex taaبiعي baa markaa xadيiثka inooguba sugan labada dambena sidaan soo sheegnay waa isu abtiyo aswad baa ibrahim u abti ahaa qaalat waxay tihi caaisha ishtaraa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu iibsaday min yahuudiya nin yahuudi ah abuushaxmi baa la odhanayay soo naqliyaan abuushaxmi oo magaciisa iyo kunyadiisuba taas bay ahayd waxaanay raaciyaanba min bani dafar dafarna waa jilib aws kaba mida xulafuu la ahaa ama xirfi buu la lahaaye reerka kama dhalan oo de waa kaas intii yahuud guud ahaan madiine laga saarayba madiinuu deganaa oo waqti dambe rasuulka ilaahay waktigan uu la tacaamulaya isagoo dacaaman cunto ayuu ka iibsaday binasiicatin amaah buu kaga iibsaday rasuulka ilaahay markaa muu hayn wuxuu kuba bixiyo cuntadna kollay saaco ama sodomeeyo saac oo shaciir iyo heed bay ahayd ehelkiisaana u qaadayay amaahku kagaba iibsaday faacdaahu dee ninki waa ninkaa yahuudiga ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saa kumuu aamina rasuulka ilaahay wuxuu siiyey dircan lahu diric dee kuwii dagaalka loo gashan jirayba ah ayuu rahnan rahan ahaan u siiyey oo ninkii dee intii rasuulka ilaahiyna uu wafaaday isagoo weli dirici gacantiisa uu kuga sugan yahay riwaayaadka qaarkood waxaa ku imaama culimada qaarkood soo naqliya abubakar inuu ahaa kii soo furtay ninka wixii sii siiyey bacd alculamaana waxay idhahdeen abubakarna cidaadkii rasuulka wixii rasuulka ilaahay ku ballan qaaday dee waxa weeye dad ugu ballan qaaday inuu oofin buu isagu bixiyey laakiin wixii deynkiisa ahaa iyo taas dee cali baa jaanibkaa bixiyeyna waa laba idhahaaye almuhim rasuulka ilaahay wuxuu wafaadiyey isagoo wali derici rahman yahay xadaثna isxaaq bnu ibrahim alxandaliy wacaliy bnu khashrami qaala akbarana ciisa bnu yunusa can ilacmashi can ibrahima can ilaswadi can caaishaةa qaalat anaha qaalat ishtaraa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam min yahuudiyan rasuulka ilaahay wuu iibsaday nin yahuudi ah dacaaman cunto warahanahu wuxuu ka raamay dircan diric min xadiidin laftigan xadiid baa inoo soo dee diricna xadiid bay kaba samayn jireen diric waa noocii dagaalkee la gashan jiray oo xadiid ah ayuu kaba raamay ninkii xadaثna isxaaq bnu ibrahim alxandaliy qaala akbarana almakhzuumiyu xadaثna cabdulwaxid ibn waa muqira ninkii la odhanayan horeba usoo aragnay xadaثna cabdulwaxid ibnu ziyaadi can ilacmashi qaala acmash baa wuxuu ihi dakarna rahna waxaan hadal qaadnay oonu xusnay rahna rahanka fi salam beecan salamka la yidhaaho waana baabka inoo xigaba ayaanu rahankii oo ujeedadu haddii dee laba shaqsi ay salam ku tacaamulaan nidayn baa jira oo ruux baa ra-sumaalkiisii ama wixii dee ayaa la bixinaya wixii dee markaa samantii waa la bixinaya shaygii mataaciina waa wax la sugayo oo dee ruuxan dimadiisa oo waqti loo qabtay haddaba ruuxii imaka tan oo kale ruuxii lacagta lagu lahaa baa rahanta laga qaaday rasuulka ilaahi dee lacagta lagu lahaa suuradaas lacagtii waa la qadimay alaabtii baa la sugaya bal taas oo kale rahan miyuu gelayaayo ruuxii bal matalan muslimka ahaa miyuu qaadanayaa wax rahana oo weydiisanayaa muslimu ilayhgii arrinkaasay hadal qaadeen oy isweydiiyeen cinda ibraahim annakhaciy waa dee sheekoodii ibraahim annakhaci agtiisa iyagoo jooga faqaala wuxuu ihi ibraahim isagoo le haaw waa bannaan tahay xadaثna alaswad bnu yaziida can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam ishtaraa min yahuudiyin min yahuudiya wuxuu ka iibsaday dacaaman cunto salam may ahayd laakiin dee waa dayn iyo dayn uun wax u dhexeeyaa markaa ma jirto in dacaaman cunto ilaa ajalin ilaa waqti oo dee ibnu xibbaan siduu wariyeyna ama inoo soo naqliyeyna sanad bay ajashu ahaydba warahanahu wuxuu raahnay dir dircan lahu min xadiidin dirca rasuulka ilaahi usugnaado xadiid ah xadaثnahu abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna xafs bnu diyatin can ilacmashi can ibrahima qaala anahu qaal ibrahim ba wuxuu yihi xadaثani اlaswad can caaishaةa can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam milahu waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay mid laba mida walam yadkur min xadiidin intaasu dircan lahu une lakin min xadiidin muu sheegin bal xadiidku kolley waxyaalaha inoogu suganen kaba faa'iidaysana waxaa kaba mida mucaamalatu ahli dima waa dadkii gaalada ahaa ee ahlu dimaha ninkani dimi buu ahaa kolley jizyana waa bixinayo taas oo kale bilaadi islaamkuu joogay waa dadkii gaalada ahaa mucaamaladooda banaanida ay banaan tahay waxaan gacmahooda ku sugan dee waa waxoodii waa milkigoodii bal iyaga waxyaala aan ruuxa muslimkaa lagu sugahayn baa lagu sugaya ruuxii muslimkaa inuu khamre iibiyo khasiir iibiyo waxyaalaha caynkaas laguma sugayo wixii kasoo galayna inuu isdhaafiyay noqonaysaa oo dee wuxuu milkiyaya ma aha iyaga see waxaas dee gacmahoodii kol haddaan gaalnimadiiba lagu sugay waxaasna waa lagu sugaya in walow ruuxii muslimkaa waxaan banaanayn aanu kula tacaamuli karayn oona dee kula tacaamulahayn hadhow hadday soo islaamaana dee kol haddii waxa weeyaan waxaas gacmahoodii waa lagu daynaya oo wixii aad gaalnimadii shaqaysatee taas faraha ka qaad lama odhanaya o dariiqa xaaraamteen sharcigu sugahayn ayuu wuxuu ahay wixii gacmahoodii waa lagu sugaya wax lagu daynayo bal marka haddaba mucaamaladoodii laakiin maxaa lagula tacaamulaya waa wax aan dee ruuxan muslimkaa inuu iibsado ama iibiya ay u banaan tahay taas in lagula tacaamulo banaanideed weeye laakiin hadduu garanayo waxaani wixii xaaraamta inuu yahay dee taa kulama tacaamulayo waxaa kaloo dee bal matalan iyadana in taas ay tahay oo waana dee shay ijmaac ah ahla dima iyo kayrkoodoo kufaartii kale ahayn dad aan dimaba ahayn baa wax keeni jiro oo lagaba iibsan jiray kuwa mustaaminiintaa haddii aan la cadaysan de waxaan inuu waxyaalaha xaaraamta cayntiisii yahay bal tacaamulkooda inuu bannaan yahay arrin kale culimadu halkan raaciyaano waxaan hadduu yahay lagula tacaamulaya waxay muslimiintii madara uga sugan tahay oo iyadoo hub laga iibiyo ama wixii iyagu ay u xoogeysanayeen taas oo barhkood xataa waxay kanaasooda ku dhisayeen iyo waxyaalaha caynkaasa ama ay diintooda dee iqaamadeeda u kaalmaysanayeen ama muslimiintiiba darra iyo dhibi ay ugaba sugnayd iyada taasi ma banaanaanayso ruux dee addoon hadduu jiro addoon muslimana lagama iibinayo kitaab qur-aanana lagama iibinayo walaa baycu musxaf laakiin wixii bal aan waxyaalaha ahayn tacaamulkoodii bal waxa weeye lala tacaamulayay way bannaan tahay iyada taas oo tacaamulkooda u banaanaanaya bal umuuraha lagula tacaamulo waana tan rasuulka ilaahay iyadoo dee weliba ahdigii aakhirkii tahay saxaabadii in badan oo iskaba ladnayd ay kuba jirtay xaaladii dhaqaalee muslimiintu ay si hore kaba fiicnayd ayuu laba tacaamulay mid weeyaano markaa tacaamulkan rasuulka bayaan uljawaaz waa arrinkanna dee ijmaac culimada aan sooba naqlinay barhkood baa yidhaahda dee wuxuu saxaabadiisii inay asxaab isaga uula tacaamulu ugaba raamay marka caynkaasa waktiga iyo darfiga ciddee bal waxa uu raashinkaa ruuxan lagaba helayey laga helayo saxaabadii aan jirin waana shay iska baciiday noqonaysa arrin kale bacd alculamaa sheegaan dee saxaabadii rasuulka ilaahay raani kamay qaateen bal waxaa laga yaabaa inaanay kaba iibiyeen oy diidaan inay tabantan kaba qaataan oo kale markaasaa si aan iyaga ugaba cidhiidhiyin si aanay taasi uba dhicin ayuu mucaamaladan kan ahla dimaa uu leexday oo waxaa dhici karta ruuxii muslimka dee rasuulka ilah haddaanu ahayn markaa inaanu wax kaba dalbeen ama uu odhan lahaaba daa waa ti aynu ogeyn xalay soo aragnay inuu jaabir markuu yihi igaba iibi xataa iga iibi markaa u yihi huwa laka yaa rasuul allahi taas oo kale bal arrintaas oo inuu daa rasuulka ilaahay markaa taaba ugaba baydhay dadkii mayaasirtii muslimiinta inuu laba tacaamulo arrinta markaa baabku inoogu baabaysnaana waxa weeye jawaazu rahn rahnigu inuu bannaan yahay weliba aala xarbina waaba kan rasuulka ilaahay cinda ahli dima arrinta aada iyo aada umuhimka iyadana inoogu sugan waa iyadoo magaaladii la joogo la degan yahay in rahnigu bannaan yahay waxay taasi tahay ilaahay baa qur'aanka wuxuu ku yidhi wain kuntum calىa safarin walam tajiduu katiba farihanun maqbuda ama faruhunun maqbuda haddii aydaan eg safar aad tihiin cid deynkii idin kala qortana aydaan helin dee rahan uu ruuxii dee deynka lahaa uu gacanta ku dhigo qabdoodo taas baaba ah dee wixii halkan macnaa kitaabadii iyo bedelayay oo in rahanka qaadashadiisii ayaa maxaa wa in kuntum calaa safarin manduuqi waa taas ee mafhuumkii markaa muxuu noqonayaa haddaan laakiin safar la ahayn dee kitaabadii waxaasaa lagu kaaftoomayaa oo rahan lama kala qaadanayo waa mafhuumkii xadiidkii markaa muxuu inooguba yimi rasuulka ilaa waxaa bare ayaa wax rahmay markaa waxa inoo caddaynaya wa in kuntum calaa safarin taas waa xujada ay inaan marka la negi yahay rahan jirin xagga looga xujaystaa waa daliil اkhitaab amase mafhum اmukhaalafa ee mafhum اmukhalafa xadiidkanna waa kan manduuqisi taas ah ee bal markaa dee xujadii markaa waxaa horeynaya mafhumka mukhaalafo manduuqan xadiidkaa kaba horeynaya markaa safarku waa ina rahanki waa bannaan yahay fi اlxadari wa fi الsafari waana say jamaahiir alculamaa yidhaaheen malaa mujaahid iyo daa-uud bay kaba soo naqliyeen ma banaano inay yidhaaheen safarka u mooye laakiin de waa kan axaadiian ee inooguba timi arrinkuna waa daliil khidaabun waa mafhuum mukhaalafoon ee wax kala maahayn xagga jaanibka ixtijaajka ama istidlaalkaas babu salami salamka baabkiisii weeye kolley dee fuqahaduna ama salaf ha yidhaaheen ama salam ha yidhaaheen kutubta fiqiya kala duwan baabay dhigtaanba waa nooc iibka kaba mida un weeye kolleyna malaha salafna waa luqadii reer ciraaq salamna waa luqadii reer xijaaz laga yaabaa madhabaha kala duwana inay taas ay ku kala duwaadaan waxaa lamida qiraadka oo kale iyo mudaarabada dee qiraadna waxa way noqotaa waa reer xijaaz malaa lafdigoodii mudaarabana waa reer ciraaq oo xataa saasay dee maalikiya qorooyinka reer madhabaha xijaaz oo kale shaaficiyada iyo maalikiyada iyo lafdiba inta badan kama cabiraan waa islaam mid qolooyinka ciraaq oo kale waa xanaabiladii iyo dee marka bilowga asa asaaskaan eegayna iyo asalka madhabeede de waa markii hore saasay iyaguna cibaaray kaba cabiraan oo qolana qiraad bay isticmaashaan qolana mudaaraba waana wax keliya salafkiiyo salamkina waa taas oo kale walow salafku macno labaad oo dee iminka istaslafadadii aynu xadiidkii kusoo maray abu hurayre iyo abu raafic ama abu raafic iyo salafku qardiga caadigaana waa la yidhaha noocan beecaana waa la yidhaha bal markaa markuu qardiga caadiya taasi qardi buu lamid noqonayaa un dee bedelkiisii lasoo celiyo salaf laakiin iminka tani muxuu yahay salam iyo salaf haddii ficilka la isticmaalayo aslama iyo sallama aslafe iyo sallafe waa nooc ciibka kaba mida un weeyaan oo macnaa waxa weeyaan un dee waa shay la tilmaamayo oo wixii isaga waxa kale o dhan lagaga soocaya sifaadkiisii ahayd aan la iskuba khilaafay la sheegayo ayaa waxa weeyaan la iibinaya marka wixii ma jiro eeg alaab la tilmaamay ama raashin ha noqoto ama wax kaleo inta hadduu miisaan leeyahayna inta wasankiisii la sheegay inta keeni u leeyahay hadduu ama tiradiisii la sheegay sifaadkiisii oo dhan laba sheegay ayaa dee la iibinaya wixii markaa lagu iibsanaya tamantiina majliskii baa lagu kala qaadanaya ee ajalna wuu leeyaho hadhow marka dambe waktigii gaadhaana ruuxii lagaba yaqaana muslimu ileyga inuu wixii bixiyo bal markaa taas weeye kolley markaa beecyada kale shuruudda loo dhigun buu leeyahay waxa isaga u dheeroon inay laga maarmaan tahay majliska caqdiga in wixii dee ra-sumaalkii ama lacagtii lagu bixiyo wax la dibdhigayo maaha halkaas in lagu bixiyo weeye bal intaas weeye kolley dee shuruudaha qaarkoodna madhabo way ku kala dunaan karaan bal imika shardi aan yar arki doono ayaa la arkaa madhabaha badankooda intay qabaan baani shaaficiyadu qabiilna arkaan qolooyinka kale qowlkooda inuu kaba raajax noqdo si axaadiidan inoo tilmaamayso bal kaas salafkii ama salamkii weeye haddaba baabu salam xadaثana yaحya بn yaحya وcmr الnaaqidi walafd yaحya qala cmr xadaثana وqala yaحya aخbarana sufyaan بn cuyayna can ibn abi najiixin عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال أنه قال بلحق سندك ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح oo يصار laba ilaa hore inoo soo aragnay مفsر ahaana weeye ee waxa inoogu xiga cabd للahi بن كaثير hore umaynaan soo arag waxaanay say raajax yeelaan uu yahay waa ninkii imaamka ahaayee أحد القراء السبcة cabd للahi بن abi بن كaثير أبو معبد addaariyu daarigeenna barhkood waxay idhaaheen waa tamiimu daari iyobay kala reer dhigaan walow dee la filaya inuu ninku waa mawla ahaa laakiin barhkood baa waxay raajax yeelaan addaariyu inay dee waa alcabaar macnuhu uu yahay siay barhkoodba kaba cabiraan oo meel mala meel meeshaasaa cadarkii lagaba keeni jiray magaca laho markaasay tan la yidhah addaariyu bimacna alcabaar cabdullahi ibnu kahiira waa nin saadisa ama dadkii siqaara صaab ama dee صaxaabada wixii ugu dambeeyey soo gaadhay laakiin aan laba kulmin waa min kibaari atbaaci taabiciin siqaara taabiciinna la mucaasarooday ninkaasba weeye quraada dee toddobada ana nin kamida weeye waana nin reer maka reer maka aba weeye cabdullahi ibnu kahiir bacd alculamaa ba halkan raggii xufaad ah babarkood cabdullahi ibnu kahiir ibn lmuطalib nin laba idhaaho quraysha oo reer bani sahmiya ayay ninka kaba dhigeen marka iskhilaaf baa jira ninku ku yahay laakiin siday raajax yeelaan dee xaafid ibnu xajar iyo hortimizi iyo malaa bukhaari iyo tay raajax yeelaan ninku waa cabdullahi ibnu kahiirkii muqriga ahaa quraada toddobada ah inoogaba midka ahaa ninkaasba weeye xadiidka wuu soo celin doonaa sanad labaad buu yeelan doonaa isagu kuba jiro dee waa takraarkiisii un laakiin wax kale uu kitaabkeena meel dambe kuma laha ibnu kahiir halkanuu kuba leeyahay ama abulminhaalku maalin dhawood baan abulminhaal abubarze kaba wariyey abulminhaal zayd ibnu arqamiyo kama warinaya bara ibnu caaziliya baan soo marnay waa ninkii dambe ee kan ibnu cabaas kama warinaya cabdiraxmaan ibnu mudcib aan nidhi oo habeen dhaweyd baaban soo haynay halkii sarafkiiya baan kuma soo haynay isaga qaala ibnu cabaas baa wuxuu idhi qadima الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yimi almadinata madiinuu yimi walxaal hum iyagu yusrifuuna ay hore tabiyaan oo fi simaari midhaha asanata wa sanatayn macnaa waxay sii iibinayeen midhihii uga baxayay sanad iyo laba sanadood oo macnu waa maxay ruuxii midhaha u bixi doona maaha midho baxay midhaha u bixi doona kal dambe iyo dee sanada kasii dambaysa iyo ayay imika sii iibinayeen lacagtiisa sii qaadanayeen dee hadhowna dee kolley murad ee kollayna waa intaasoo saaca oo taas ayaa salafkiiba dhacayay taasuu uba yimi hagaag shuruudda umay dabdinahayn iskhilaaf baa imanayay muran iyo nisaac baa imanayay faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh man aslafa matigay io dhamee sharaxa ii dhacday iyadoo hamsadii ay dhacdo markaa sallafa ayaa la aqriya lakiin dee matiga aslafa taale laakiin labada luqaba way jiraan in sallafa la idhaha iyo aslafa laba idhaha fii tamrin ruuxa bal timir ujeedadu ee beecan salamka la idhaha ama salafka laba yidhaaho salamna waa luqada xijaaz baan idhi salafna taa kala kaba cabiro dee noocii kale ama haddina wadaagsanaya ninka bal taa wax kusii iibiya sii hore tabiya timir falyusrif fii kaylin macluumin macnaa isagii ha noqdo waxaan dee salafkani kuba dhacayo ku xasilaya lasii iibinayaa samantiisiina imaka la qaadanaya fii kaylin macluumin hadduu wuxuu makiil yahay kayl macluuma wasn macluum maha labadaa la israacinaya wadu macnaa aw weeyo hadduu wuxuu wax mawsuuna yahayna wasan la og yahay ilaa ajalin macluumin ilaa muddo iyadna xadaysanoo xagga muddadiina waa in la dabdiyo marka macluum muxuu noqonayaa shaygan la iibinayo ee hadhowna waktiga caynkaasee la ballamayo wax dee qaaliban la helo weeye shardina maha ruuxu midhihii u baxay inuu yahay hadduu midho yahay dee isagii waktigaasuba laga yaqaana wax dimadiisii ku sugan waxna dayn buu noqonayaa markaa isu rogayaa dimadiisiia kolley dee axkaamo kala duwan iyo waxyaalo waa yeelanayaa waa umuuro ana dee kolley salam la arkaana imaka kol haddii bal mucaamalaadkii islaamiga ahaa iyo taas khaasatan markay yimaadeen muasasaadkan islaamigaasa masaariftan islaamiga iyo ee lagu dadaalayo bal in waxyaalaha boodhka laga tumo oo lasoo nooleeyo oo kale ee way noqotaa imika waa duruq iyo waxyaalo iyaduna ah duruqda istismaarka marka maalgelin la doonayo duruqda loo adeegsado dee dhici karta imika bacdalbunuukba taasoo kaleba inay sameeyaan oo dee bal duruqday uga faa'iidaysanaya waxyaalahaas kale xataa baxi ma nashrin laakiin qolada salaam baan ama bankiga salaam baxti aan u diyaariyo salafkuna hawaa jirto ciddata adigu xoogaa aasafaxaad ma aho bal umuurihii iyo sidii loogama faa'iidaysan karayo dee umuurahan iyo taasoo kale bal arkaa haddii waan inaan ay suurto gasho ama dee kolley waan hayaabe insha allahu tacaala ciddii bal doonaysa ama haddii aad dee rogroganaysa oraaqu baan ku hayaa bal markaa waxaan leeyahay imaka ee way tahay duruqdan istismaarka maalgelin marka la doonayo duruqdii yaa dee maaha muraabaxon arrinta ku koobnaato mudaarabadii iyo shariikadii iyo in bal matalan markay noqoto salamka oo kale waa dariiq isaguna muhim ah walibana markay dadka beeraha iyo waxyaalahaasba usii fiican oo bal matalan taas maslaxana ay labadii dhinacba uguba wada sugan tahay bal mujtamacii ay uguba sugantaho waa dariiqa duruqda istismaarka kaba mida waliba marka saas oo kale xoolo badan iyo waxyaalo laba geliyo bal marka haddaba waxaa arrintu tahay waxbaa la iibinayaa wax soo socda wixii waa in la dabdiyo wax muran ka yimaada meesha inuu ka baxo dee waa ay noqotaa marka haddii uu yahay wax la tiriyo tiradii waa in lagu dabdiyo inta mitir uu yahay kasoo qad matalan haddii uu yahay wax la miiso sa dee kayl kaykii waa in lagu dabdiyo sida intaas soo saac oo kale haddii wax la miisaamo yahay wasankiisii macluumka ama ardaal ha noqoto ama kiilooya ha noqoto wasan macluuma bal taa waa in lagu dabdiyo sifaadkiisii kale dhici karta inuu waxaan uu ku socnaanayo waxyaalaha kale kaga socnaanayana in la caddeeyo weeye wixiina waxa qaaliban dee waktigaa la helayo oo dee waa inuu yahay waktigaa dee lagu ballamayo arrinta kale muhimkiina muddadii la qabso dee matalan la doonayo ruuxani wixii uu sii qaatay isagaa kasii faa'iidaysanaya waxaa dhici kartaba ruuxii beer lahaa inuu beertiisii kuba sii beerto kuba sii shaqeeyo intiisa sii masruufsado aba sii cunaybe in muddadii wixii la kala qaadanayeyna wixii laba caddeeyo ajal macluuma taas wey taas baa rasuulka ilaahi de markaa umuurahaasi maxay saarayaan nisaac iyo khilaafki iyo waxyaalihii xaggooda kaba imanayay wax dabdisan oo ruuxii lagu ogyey imikana dayn ku noqday wixii oo dhanna laga yaqaano waqtigiisii lagu heshiiyey haddii isaga xataa hadduu dee timaarba ahayd aanay u bixin isagu waa inuu soo idiyo wixii baa lagaba yaqaanaa bartii oo kale kolley axkaamo kala duwanna waa yeelanayaane bal waxaan eegaynaa intan bal lafdigane xadaثna شhaybان بن فروq qال xadaثna cبdالوارث عن بن أbي نجيح qال xadaثnي cبداللaه بن kaثيr عن أbي الmنهاr عن بن عabاس qال أنه qال qadima رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم والناas يsrفوn iyaga dhexdooda bal niman ambaad la ydhaayo niman dhulka beertaba ahaayo sham iyaba ahaayo ambaad ay odhan jireen ayaa u iman jirayo iyagoo dee iyagu wax lacag bay kasii qaadan jireen si ay hadhow markaa imaartooda iyo waxooda ay ugaba keenaan oo taasna way jirtayba waa lagu tacaamulaya faqala lahum rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam man asrafa falaa yusrif ila fi kaylin macluumin wuxuu wax muran ka yimaadaaba hadhow waa la isqabsanaya haddii kale lama kala baxayo waa in kayl macluuma iyo wasn macluum wixii mawsuun ahaa weeye ee wasankiisu inuu macluum yahay xadaثna yaحya bal inta kale waa duruqdii baa inoo noqonaysa kolley umuura waan sheego xadiidka waxaa inoogu sugan buu leeyahy jawaasu salam iyo in la shardiyayo waa shardi muhim ah oo laga maarmaana qadarkiisu inuu ama kayl macluum ku noqdo ama wasan ama wax kaloo lagu dabdiyo taasba inuu bal qadar kuba noqdo arrintana ajashiisuna halkan imaam nawida xaggii madhabkiina waa eegayaayo wuxuu leeyahay haddii dee uu mu-ajal yaho ajal loo yeelana ajashu waa inay macluum noqoto macnaa shardi maaha uu leeyahay ilaa ajalin macluumin ajalin macluuma inuu yeesho wakti markaa joogo xaalo ah oo macnaa xaalo markaa lakala qaataaba salamkii lagu kala iibsan karaa waana nooc beeciyadii kaba mida ee wuxuu kaga duwan yahay taqdiimka raasumaalka la qadimayo beecii kale kama duwan yahay ee haddii laakiin ajal uu leeyahay waa in ajalshina macluum noqotee taa kama laazimayso in salamkii uu mu-ajalaya bal waxaan leenahay masalada inta kale waa wax noo caadi ah isaguba uu sheegayaa iyadoo ay culimadu isku khilaafeen hadduu mu-ajaliyey waa wax lagu ijmaacsan yahay itifaaqe laakiin sanamkii haddii mid xaaliya laga dhigo ama markaa joogo o kale dee kolleyba ra-sumaalkii waa la bixinaya alaabtiina laleeyahay imakabaha lama helo xukunkoodu muxuu yaha shaaficiyadu iyadoo ay baneeyaan oo waxay leeyihin kaa dambeeye waqti dambe la heliye in la heliye in kalena ilaahay uu og yahay qararku dee kuma sugan yahay gees marka la eego hadduu banaanaaday dee kan markaa xaaligiina waa bannaan yahay laakiin culimada kale dee si guud malaa waxaa qowlkoodu yahay arrintan qaaliban dee wixii salam loolaba imanaya tan kale bee caadiya markaa loolaba imanaya kolle duu wuxuu joogo salamkuba wax maqan buu ahaayo lasii iibinayo un ama lasii iibsanayo un baaba ama lasii iibinayo ayuu ahaaye ajashi waa shardi walow barhkood ajal mudlaqa ay ka dhigaan barna ay idhahaan muddadii waa in la qabto muddo dee suuqyada iyo qiimuhu ay isku bedbedeli karaan sida maalikiyadiiye bal waxa ay tahay kolley shaaficiyada un mooye iyo dee qolooyin kale mooye intooda badanimo baneeyaan inuu xaali yahay arrinkan shardi bay kaba dhigaan kelkiisu macluum inuu noqdo wasankiisa dee kolleyna axaadiida waa wixii nooguma yimi ajashiisna bal inuu ictibaar leeyo haddii kale looma bahdeen basala ama beec kale ayuun baaba lagu tabaayuci laha ama beecii kale ee caadiga un baa lagaba dhigan lahaa xadaثna yaحya ibnu yaحya wa abubakr bn abi shaybata wa ismaaciil bnu salimin asaayiqo hore inuu saarana jamiica can ibni cuyaynata can ibni abi najiixin bihada اlisnaadi mila xadiiثi cabdilwarisi walam yadkur ma sheegin ilaa ajalin macluumin bal taa hayso maxaanu yidhahdana xadaثna abu quraybin wabn abi cumara qala xadaثna wakiicun xa وxadaثna mحamed ibn bashaari qala xadaثna cabdالرaحman ibn mahdiyin kilahuma can sufyaan sufyaan kan dambe waa hawri عن بن أbي نجيح بإسناadهم مثل xadيiث بن عuyaynةa xadيiثkii بن cuyayna mid laba mida ydkuru فيه waanu sheegaya ilى aجل macluum arrinku waxa weeye sheekhu wuxuu inoogu cadaynayaa cibaaradan ilى aجل macluumin ruwaadii iskhilaafkood kuwa sheegaya kuwa aan sheegin inay leeyahay eg xadiidka sanadkiisii koobaad aan eegno waxa uu ku sugnaa iبn أbي نجيح ninka ka warinaya سufyaan iبn cuyaynuha taa hayso dariiqii labaad ibn abi najix yaa ka wariyey cabdulwaris baa kaba wariyey cabdulwarisna laftigiisii uu sheegay dariiqii saddexaad muxuu yihi can ibni cuyayna can ibn ibn najix ibnu cuyayna soo noqday laakiin muxuu yihi ibnu cuyayna isnaadki oo sanadkan kuba wariyey ibn abi najix kaba dambeeyey mila xadiidi cabdilwaris cabdilwaris xadiidkiisan dambe lafdigan ayuu leeyahy oo markaa waa inuu ibnu cuyayna ilaa ajalin macluumna markii hore lahaa imikana ilaa ajali macluum riwaayadiisa dambe aanay ku sugnayn marka dambena waa sufyaan thawri o eg kan imika aan hayna ibnu cuyeyne halkan inoo qoran xadiidkii cabdulwaaris oo kale weeye buu ihi sufyaan thawri markii uu soo gaadhayna waa dariiqii dambe wuxuu yihi xadiidkii ibnu cuyeyne oo kale bal markaa culimadu waxay leeyihin raggii xufaada ahaa sanadkan saddexaad een hayno jamiican can ibni cuyeyna waa waxay leeyihin arrinku taas ma aha ee sawaabku waxa weeye nusqooyinkii horta marka leega saasaa dhacday abu axmed aljuluudna riwaayadiisa saa dhacday laakiin nin ibnu maha la yidhaho ninkaa maqaaribadu inta badan wax ka wariyaan oo muslim isaguna wariya ayaa laftigiisa maxaa dhacay halkaa ibnu cuyeyne bedelkeeda can ibni curaya ayaa dhacay waxaanay culimadu leeyihin taasaa sawaaba sababta ay sawaabo tahayna siyaaqay naga tusto markii hore ibnu cuyeynu kaba wariyey laftigiisna uu inoo sheegay haddana cabdulwaris buu kaba wariyey laftigiisna ama waa inoo sheegay ibnu abi najiix kii saddexaad muxuu yihi waa xadiidkii cabdulwaris oo kale marka hadduu dee ibnu cuyeyne yahayna kiisii horeba uga horreeyey hadalkani ma yimaadeen haddana kii sufyaan thawri sufyaan thawri buu yihi xadiidkii ibnu cuyeyne oo kale marka waa eeg ibnu cuyeyne iyo ibnu cabdilwaris baa labadoodii xadiis bay qolooyinkan kale kala waafaqsan yihiin markaa waxay leeyihin sawaabku waxa weeye saa ibnu mahan riwaayadiisa ku sugan oo ibnu cuyeyna maahe waa imaamka ismaaciil ibnu ibraahima waa ibnu culaya halkaas baa taas baa sawaaba waayo laakiin san baa nusqooyinka dhacday muslim ee khaasatan mashaariqada iyo riwaayadii abu axmed iljuluudi riwaayada ibnu mahan baa ibnu culaya dhacday taas baana siyaaqaba ina tusayo waa ibnu cuyeyna markaa ibnu culaya ninku baabu taxriim اlاxtikaari fi اlaqwati wuxuu u baabaysan yahay taxriim اlاxtikaari waa in la dhigto la xaraysto bakhaanadii la dhigto oo dadkii oo u baahan wixii lagaba imin waayo fi laqwati aqwaada kolle axaadiis iyadoo mutlaqay inoo iman doonta ee mala madhabkaas saas ah waxaan ixtikaarku kuwa imanayeen banaanayn oo quudkii dadku ay u baahnaayeen de wax aan quud ahayn oo sa dhar iyo waxyaalo kale iyo umuuro kamaaliyaad ama kaloo laguma tiriyo dharkii kaba sii dee kamaaliyaad kamaaliyaad ba ah iyada ixtikaarka ma gelayso waa taaba hadalka mafhuumkiisu yahay bal xadiidkaan arki doonaa xadaثna cbdاللahi بn mslmة بn qacnabin qala xadaثna sulayman yعni بn bilaal can yaحya wahu bnu saciidin وaanصari qaala wuxuu uhi kana saciid bn الmusayibi yuxadiثu saciid ibn الmusayib waxaa mid ku warama ana macmara macmar waa macmarkii صaxaabiga habeen dhaweyna intii beec baan kusoo aragnay macmar اlcadawi qaala inuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslm man اxtakara waa ruuxa xabaasa waxyaalo dee loo baahan yahay ayuu dhigtay oo dadkii uu diiday inuu kaba iibiyo waana ruuxa taajirka wax iibinaya weeye nin quudkiisii dhigtay maaha raashinkii xaafadda u dhigtay kaa looma jeedo fahuwa khaadimkaasi waa mid aasima mid dambaabsan weeye khaai waa aasim weeyaan oo manaa alkhaadi halkan sheekhu luqada wuxuu kasoo naqliya culamaa luqa alcaasi alaasim ama waa maxay taas laba kelimaa jirto kolna khadia iyo khada- khaan oo ismigiisa faacil khaada iyo luqada waa la isticmaalaa akhdaa yukhdi oo ismigiisa faacil mukhdi iyana waa la isticmaalaa marka marka khadia ay tahe hulaati ay tahe kan imika khaadina ismigiisa faacil yahay waa ruuxii bacnaa waa wixii aan dee sawaab ahayn ruuxii laba yimi waxaan toosnayn laba yimi oo waa ruux wax khada ama aan sawa wax me aan sawaab ahayn isagoo u camdeeye ku dhacay oo laba yimi waa ruuxii dambaabsanaa oo de waxa weeyaan sa qur'aankaba kanuu khaadi'iin oo kale iyo de waxay ahaayeen kuwa dambaabsan oo dambiilayaalaba weeye waa macnaa atim imika waa tan haddii la yidhaahaa mukhdi'na waa ruuxa qasad la-aan wax ugu dhacaa eeg waana tan dee khada'i laynaga dhaafay weeyaan laynagaba kor yeelay oo kaa mukhdi baa la odhanaya waa tan arrinkiisina alkhada oo kaleo waa wixii dee aan qasad la-aan ama camdi aan ahayn ee loo sameeyo xataa hadday diltay haddee wax kala tahay ruuxu dee waa kan aan ismi ugaba imanayn markaa khaadi marka ay tahay ismiga faacilkaa kale mukhdi weeye laakiin khaadi markay tahay waa kan dee mutacamidka ee waxaan dembigaa kuba dhacay oo taasin saa qur-aankaba dee meel aynooguba timi ama qur-aanka kuba sugan man ixtakara fahuwa khaadiun faqiila lisaciid wuxuu taasuu wariyey saciid baa lagu yidhi waana ninkii xadiidka warinaya fainaka taxtakiro saciidow de xadiidkana waad warinaysaa ixtikaarkana waad loo timaadaayo de waxyaalaad meelaha de aad bakhaaradoodii ama meelihii aad ku xidhaa inta ay ku qariyoobayaan ixtikaarku wax kale maaha waa ruuxio dee wixii loo baahnaa bal ama aqwa taas isagii iibin waaya si uu la sugo waxay u qaaliyoobaan oo markaa dee lacag badan uguba helo taas baa ixtikaarku yahay waana tijaaradii ruuxii wixii intuu wax iibsaday waxaan gurigiisa usoo iibiyey cunto u haysay oo kale ama raashinkii u baxay iska dhigtay ega raashinkii isaga u baxay iska dhigtay u halsha ku shurtay ee iska dhigtay sanad iyo laba halka ay ugu jireen kaasi kuma jiro oo isagu dee maaha waa kan isagu waxaan dee tijaaraysanaye wixii uu iibinayay buu iibin waayaay uu leeyahay hakuu qaariyoobe taas baa ixtikaar ku yahay haddaba in waxaa lagu idhi de isaguna waxbuu iibinaye kale waxoogaa iyaroo dee waxa weeyaan uu iibin jiray bu ayuu lahaayo dee uu kaga maarmay dee madax iyo ama dee dawlad iyo waxyaalaha arrinteedne fa inaka taxtakiru de waxaan ahayd xadiidkeeda sidiisi uga camal fashido de hadduu shaksigii camalkiisi iyo wuxuu warinayay kala dunaadaan kollay de waxaa imansa istiqraam iyo su-aaliba qaala saciid ba wuxuu ihi ina macmaran macmar aladi kana yuxadiu hada xadiid waa saxaabigiiba macmarkii xadiidkan isaga ku xadiidi jirayba aan kama maqlay kana ixtakiru isagoo ixtikaarka waa la iman jiray bal wejkiisa waan cadayn doonaa siay culimadu yidhaahaan aan sii wadnoon horta xadaثna سعيد بن عمرو الأشعaصي قال xadaثna xاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المصيب عن معمر بن عبد الله عن رسول اللhi صلى الله عليه وسلم قال أنه قال laa yxtakiru ilaa khaadiئ manaa اxtikaar lama yimaado oo wax dadka ay u baahan yihiin ma xidho oo ma xarayso si uu u qaaliyeeyo iyadoo dadku u baahan yihiinna wixii aan loo baahnayn iyadana meeshii dembi maba imanayo cid dhibi ay gaadhaysaa ma jirteen ilaa khaadin ku caasima caasiya un mooye ku kale lama yimaado arrinkaa qaala ibraahimu ibraahim waa ibraahim abu isxaaq ibnu sufyaan waa ninkii muslim kitaabka ka warinayay ayaa wuxuu yidhi waati aynu meelo dhowrana soo aragno uu leeyahay qaala muslimun halkan waa muslim awr hore isagaa sanad kale iska yeelan jiray muslim buu inooga soo noqonaya muslim wuxuu yidhi waxadatanii bacdu asxaabina habeen dhaweyna taasoo kale aan soo haynay isagoon muslim caddayn ciddii uu kaba maqlay oo uu ibhaamiyeysan oo kale ruux majhuul uu noqonaya ruux mubham uu noqonaya waxadatanii bacdu asxaabina lakiin asxaabteenii bacdigood baa waxay iigu warrameen muslim baa leh waana afar iyo toban meelood ay culimadu tiriyaan oo kitaabka kuba sugano ee waxoogaana aynu soo aragnay waxna ay dambeeyaan ayay tani kaba midoo barhkood ay ka dhigeen inay kala go-antoo sanadkani inqidaac jiro inqidaacna ma jiro sida dee musalaxa markaan eegno ee ibhaam baa jira ruuxaan la magacaabin ruuxii majhuul buu noqonaya lakiin dee isku wuxun bay keenayaan oo dee inqidaacii haddaanu dii inqidaac jiro xujo ahayn marka ibhaam jirana kol haddaan ruuxii la garan isagiina xujo ma noqonayo lama garanayo wuxuu yahay lakiin dee wuxuu muslim usoo arooriyay halkan waan sheegi doonaa can camri bni cawni qaala akhbarana khaalid bni cabdillaahi can camri bni yaxya can moxamed bni camrin can saciid bni lmusayibi can macmar bni abi macmarin axadi bani cadiy bni kacbin waa jirib quraysha waana cumar bn khadaab iyo jiribkoodii weeye isaguna waa nin muhaajiriinta waa islaamkiisu waa horreeya waa muhaajiradii xabashaba ninkan macmar qaala qala rasuul الlahi slى الlah عalayه wasalam fadakara bimili xadiidi sulayman ibni bilaadin can yaxya ayuu sheegay horta kan dambaan kaba bilaabaynaaye muslim halkan waa meelihii aynu soo sheegaynay culimada qaarkoodna ama mualafaad ha ukhaas yeeleen ama kutubtooda ha kaba hadleena ayuu kaba mid tahayba inkhasaan iyo qolooyin kalena kolley khasaanna kitaab weyn buu leeyo taqyiid lmuhmal la yidhaaho waa shan qaybood ay kala madmadbiciyeen imika laakiin qayb waxaa kaba mida muslim buu kagaba hadlaayo qaybtaas waa gaar ahaanta hayaabeen markaas wuxuu isagu yidhaahaba axaadiistii afar iyo tobankaydee sanadkeedu kala go-onaa buu kaba mid yahay laakiin arrinku maaha kani maqduuce waa riwaaye majhuulun se waxa weeyaan xadiidkan intay darar uma keenayso xadiidkeega laba dariiqo horuu inoo lahaa xadaثana cabdullahi bn maslawat bn qacnam xadaثana sulaymaan dariiq kale xadaثanii saciid bnu camrin xadaثana xaatim markaa laba dariiqoo mawsuul aynu kuba soo maray ibhaamka halkan kuba suganna waa mutaabaco waa taa uu inoo sugnaado xadiidku duruqdii hore saxiix inoogu noqday markaa wax daruro taa kuba sugani ma jirto horta mid weeye taasi arrin kalena waa la wasliyey xadiidkan oo abu da-uud oo kale xadiidkan uu wariyey waxaanu kaba wariyey isagu wahb ibnu baqiya can khaalid ibni cabdillahi khalid ibn cabdillahi ninkaas nin wahb ibnu baqiya la yidhaha weliba shaqada muslim kaba mida rijaasha muslim kaba mid oo hiqaa ayuu kaba wariyey kaas baana khaalid kaba wariyo bal dariiqanna waa inoo sax isaguna inoo xidhiidhay muslim yaanu inooguba xidhiidhin be muslimna mutaabacay ahayd laba dariiqoo horeo inoo xidhiidhaa jira marka xadiidka waa xadiid inoo saxiixa intaasba weye arrinta kale bal xadiidka inooguma sugan ee waa ixtikaarka iyo inaanu banaanayn kolley ixtikaarkii culimada qaarkood ficilkan labada saxaabiga iyo taabici ka dhigayna waatay kuba xambaareene waa wixii quud ahaaye dee dadku wixii cunto ahaa maalan marka la waayo darar badan iyo dhib badan baa dadkii kasoo gaadhayo la mid maaha shay aan cuntaba ahayn oo ruuxuu iska xaraysto isleeyaha kuu qaaliyoobo baahida loo baahan yahay kaa ee la mid maaha baahida cunto loo baahan yahay dhibaatada soo gaadhaysa marka culimada hoose shaaficiyadoo kale iyo qoloyn waana ficilkan labadan saxaabe ay kuba xambaareen aymo kalena qowlkoodu waa kaas ayaa waxay kuba xambaareenba shaygan ixtikaarkiisu aanu banaanayni waa aqwaadii waa wixii quud ahaa oo waa isagoo cuntadii buu iibsanaya maha wax u baxay wuxuu cunto u iibsaday maaha waa wuxuu tijaaro u iibsanaya cuntadiibuu waqtigaa ayuu iibsanayaa litijaara marka iyadoo dadka ay u baahan yihin oo wixiiba yariyey ma iibinayo wuxuu doonayaa inay wixii u qaaliyoobaan oo marka la waayo dabadeed siduu doono uu dadkii ugaba iibiyo bal markaa taas baa ixtikaarku ay tahay taasay in badanay kuba fasireen ama wixii aan aqwaad ahayn baahida loo baahan yahay iskaba yaraan ama dararka baahidi waabay jiri kartaa ee dararka dadka soo gaadhayaan la mid ahayn dararkii quudka kaba soo gaadhayo ixtikaarku isagoo xaggaa xaaraan maaha ayay dhahan walow bacd alculamaa ay iyagoo lafdiga xadiidka eegaya cumuumkiisa eegaya ay caam yeelaan oo ay ka eegaan wixii dadka guud ahaan dhib uu kaba soo gaadhayo ama dadku ay u baahdaan quud bayaanu noqoninbe ciddii iibinaysa inay xaraysato iyagu ma laha bal de taas haddii ay taasi ay dhacdo dadkiina ay uma baahan yihin ciddii maamulka haysay waxay awood u leedahay inay wixii ay iibiso qiimihiisii un laba siiyo ama wixii tasciiriso ama waxa weeya wixiiba ay iibiso markaa isaga wixiisii un laba siiyo taas bay awood uba leeyihiinoo macnaa lagu qasbo inuu iibiyo hadduu iibin waayana ee dararkan si dadka loogaba daafac yeelo wixii laba iibiyo taas iyadoo dee isagana wixiisii laakiin la siinayo dee qiimihii caadiga ahna laguma iibinayo taa arrinta taasay marka waxaanay xikmadda culimadu kaba dhigeenuun waa dafcu darar can caamati nnaas qaradka loo xarimay waa dhibtiisii looga daafaco dadka intoodii kale labadan saxaabiga saxaabiga iyo taabicigana waxay kuba xambaareen waxaan ixtikaarinayeen midkood barhkood waxaabay yidhahdeen waa calafkii xayawaankiiyabuu ahaa saliid iyo mala taasoonay u aragay inuu quudkii daruuriga aha uu yahay walow kolkola iskaba daruuri noqon karto zaydkii ayay ahaydo waxay iibin jireen ama zayd bay ahayd ee dee raashin may ahayn dadku ay u baahdaan oo dee ruux hadduu raashin helo kolkola de anu zayd ba haysan dee waa la iska karsadaayo caadi daruura markaa meeshii ma jirto macnaa shay aan quut ahayn bay ixtikaarkoodu ahaa una arkayeen taasi inay bannaan tahay taas baa xaaladoodu ahayd maaha inay xadiidkan ay warinayeen iyagoo si u arkayay wixii uu diidayay iyagoo ay iyagu u arkayeen inuu u diidayo kuba dhacaya maaha inta yar baan ku daraya baabu nahyi can ilxariifi fi lbayci wuxuu baabaysan yahay nahyigii la iskaba nahiyayey dhaarta xagga iibka oo markuu ruuxu wax iibinayo inuu wixiisii dhaar ku socodsiiyo ismiga ilahay in halkaa lagaba dhowro weeye xataa hadduu run sheegayo inuu iskaba dhowro weeye walow dee tasiixu mina dhaartii beentahayda ay tahay xadaثna زuhayr بn xarbin qala xadaثna abu صafwan alأmawiy cabdالlah بn saciid horan saaran قال حدثني أبو الظاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس وأين أيل والأيل إن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المصيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحريف dhaartu منفقة معنaa waxay socodsiinaysaa lisilcati alaabtoo dee ruux hadduu dhaarto waxaasaan soo sitay adigu dhaar waxaa dhici karta dhaartiisa inta la rumaysto ama lagu kadsoomo wixii in lagaba qaato laakiin mamxaqatun waxaa kaloy tirid u tahay ama ay tirtiraysaa biribxi barakadii dee waa faa'iidadii oo hadduu xataa faa'iide kaba helo barakadii baa meesha kaba tegayso ilaahay uma barakaynayo xadaثna abu bakr بn abi shaybata وabu qurayb وaisxaaq بn ibrahim wlafd bn abi shaybata qala isxaaq وaخbarana وqala اlآkخrani xadaثna abu usamata can اlwalid bn kaثiiri can macbad bn kacb bni maliki صaxaabigii jaliilkaabaa dhalay can abi qataadata اlanصaariyi anahu samica rasuul اllahi slى اllahu عalيه waslm yaqul iyaakum waxaa iska ilaalisaan oo ka digtoonaataan wakahrata alxariifi naftiina ka dheereeya dhaar badan fi lbeyci iibka dhexdiisa fainahu yunafiqu waxbuu socodsiinayaa waxaa la arkaa wixii inuu socodsiiyo uma yamxaqu barakadii buu tirayaa oo dee alaabtan hadduu taa kuba socodsiiyo dhici karta dad dhaartiisana inay kuba kadsoomaan ilaahay baaban u barakaynayn ee bal markaa dhaartaa iskaba ilaaliya badnideeda hadduu dhaaranayana wuxuu dee mar hadduu kaba dhacdo rur sheegaya bal waata katrat alxalif oo tii beentahayd haba yaraatee iyadua iyo tii kaleo dee in waxa weeyaan wixii lagu socodsiiya dhaartan taa iskaba jira wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamd